ahlan wasahlan marxaban bikum asalaamu ullahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatu dhegeystaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo si toos halkan aad oga dhegeysataan maalin weliba wargeysada kale daily nation sidoo kale the standard oo si toos ah idaacadda star f maalin weliba aad oga dhegeysataan marka laga reebo sabtida iyo xadda waa maalin dhegeystayaal khamiis ay tahay bal wargeysada waxaalaha markaasi kala duwan ay qorayaan saaxiibada la wadaagaya qeybaha damban ayagana fursad ayaan u siinaya balse kusoo kaakaceen kuwa berisa maqalka idaacadda maxaa ka cusub deegaanka saaka maxaa laga hadalhayaa waayo inuu qeybaha dambe saaxiib ya laakiin markan bal aan dulmaro waxyaalaha wargeysada intooda weyn heesaaka ay halkan ay qorayaan gormaraya wargeyska waxa uu saaka halkan ka hadlayaa iyadoo dib loo dhigay in la furo xuduudaha soomaaliya kenya kadib booqashaalkaasuu ku tegay wasiirka amniga gudaha rofesor kindiki waxaa markaasi sheegay in hadda xaaladda sidoo kale weerarada kooxda ka dagaalanta wadanka dabcan soomaaliya ee al-shabaab in weerare markaasi ay qaad ku soo qaadayaan iyadoo taasi ay ka faydeysanayaan inay soo gudbaan soo tallaabaan xuduuda kenya iyo soomaaliya waana weeraraha meesha ka dhacayaan ka mid ah kountiyada laamu waxaa sidoo kale kamid ah countiga gaarisa waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal countiga wajeer iyo sidoo kale mandheera waa xuduuda dheer ee markaasi kenya iyo soomaaliya halkaasi ku wadaagaan waxa uu sheegay in mar kale weji kale liskugu imaan doono oo hadda markaasi dib habeen isku shaandheen iyo weliba qalabeen xoogan markaasuu sheegay in lagu fulin doono lagu sameyn doono iyadoo lacag ku baxayso labaatan bilyan oo lacagta dalka qalabeynta waa dabcan waa dhanka lagu qaadi doono dronska waa dabcan waa qalabka markaasi loo adeegsado dabcan dhanka amniga iyo sidoo kale goobaha markaasi ciidamada kuwa epda sidoo kale kuwa booliiska iyo kuwa keedka dhegeystayaal in halkaasi lagu howlgelin doono waxaa markaasi halkan uu ka hadlay wasiirka in dibudhac xoogan dabcan dib udhaca uu ku imaaday kadib xaalada wadanka markaasi la soo dirseen maalmihii bilihii lasoo dhaafay ay markaasi ka socdeen taasoo u muuqato inay kaga faydeysanaan kooxda oo fursada u helayaan inay soo tallaabaan dowladda ayaa hadda sheegeysaa qorsheynaysaa in mar kale dib loo furi doono ama dib loo furi doono xuduudda kenya iyo soomaaliya balse hadda waqtigeeda si rasmiga aan loo cayimin horaan ayaa markaasi wasiirka uu sheegay in xuduudda ethoobiya iyo sidoo kale tan soomaaliya ay markaasi u fududeyn doonto sahli doonto ganacsiga oo in muddo markaasi ka xiraan dhinacyadaasi hadda ayaa markaasi sheegay in ay dib loo dhigay qorshahaasi ilaa amar dambe oo markaasi ka xasiloon xasilooni xoogan laga dareemi doono gudaha wadanka dhegeystayaal iyo tan gobolka waqooyi bari wargeyska bogiiso labiyo tobanaad yaa saaka qoraya wargeyska dhegeystayaal wuxuu saaka halkan faahfaahin isagana ka bixin ama qoraya guddiga shaqalisiiya macalimiinta e t c ayaa markaasi soo xayeysiisay labaatan kun oo macalimiin post oo dhegeysta kuwa intaan loo yaqaano dhegeystayaal waa macalimiinta kuwa dhegeystayaal oo dabcan takhasuska doonaya inay ka siyasadaan iskuullada oo kuwa jaamacadaha iyo kolejyada khistaani primary iyo weliba kuwa junior secondary school sida wargeyska boogeysa tobnaad saaka u qorayo wargeyska oo halkan ka faaida dabcan uu ka qoraya in junior secondary school ay markaasi intaankooda ay lacag qaadan doonaan markii loo barbarigo ninka macalinka ah ee markaasi primaryga akhriyo oo lacagtooda uu qaadan doono ilaa iyo shan iyo toban kun sidaa ay markaas u qorshaysay gabadha lagu magacaabo nansi masharia waa gabadha t a c weyn waxaana amount ama lacagta qorshaha ay markaas increment ayaa sidoo kale halkan laga hadlay waa lacag kordhiska ama lacagaha markaas loogu daray macalimiinta in hadda markaas gaardan sagaal dhibic hal bilyan oo markaasi sanadkan iyo sanadka xiga waa sideed todoba dhibic bilyan oo lacagta dalka sida laga soo xigtay s r c waaada gunooyinka dalka ee mushaaraadka ee s r c waxaa halkan dhegeystayaal oo wargeyska sidoo kale ka qorayaa in macalimiintan ay markaasi ka faa'ideysan doonaan kuwa junior secondary school sidoo kale akhrin doonaan heli doonaan lacag markaasi dabcan waa lacag markaasi gaaraysa sideed toban kun oo lacagta dalka iyo sidoo kale in loo kala gudbin doono ilaa iyo waa laba kun oo school primary school ah oo dabcan guud ahaan wadanka ay ka qeyb geli doonaan tani ayay markaasi horaan xukuumadda ay uga ballan qaaday in macalimiin aada u tiro badan la shaqaaleysiin doono kuwaas ka howlgeli doono kountiyada iyo weliba meelaha markaasi macalin yarida ay ka taagan tahay qorshaha ayaa hadda sidoo kale arrintan aad u soo dhaweeyeen kooxaha markaasi sida colin ou oo markaasi ka tirsan waxoogayaha guud ee nat waa secretary general iyo sidoo kale kubet secretary xogayaha guud ee kubet oo markaas waraaq usoo diray ama u qoray t s c uu markaasi ku lifaaqay oo kuna socotay nancy masharia madaxweyne ama xukuumadda ay hore sheegtay in wadahadal ay la geeli doonaan dhegeystayaal mise ay soo dhaweynayaan wuxuu leeyahay ninka naatweyn xogeyaha guud ee wuxuu leeyahay waan ku faraxsannahay madaxweynaha in arrintayna markaasi u garo u harsado sidoo kalena uu noo furo waddo markaasi ama albaab oo wadahadalla ay nagu furmi karayaan waan ognahay in dabcan xaaladaha waddanka iyo sidoo kale strike ama dibadbax markaasan ka samayn karno xaaladahan iyo wakhtigan markaas la gaarayo oo markii loo fiiray heshiisyadii c v a oo labada kun koob iyo labaatanka labada kun iyo shan iyo tobanka waa shan iyo labaatanka tani ayay hadda doonayaan inay sii xoojiyaan tani waa mid muuqato oo fafaala markaas ka bixinaysa uu leeyahay ku dhawaaqida juun bisha aynu soo dhaafnay soddonkeeda in markaasi ay ka codsadeen oo dabcan si deg deg ah ajanta ah in mitin ee markaasi ay la galaan ise kulamo ay la qaataan gabadha oo wadahadal dhanka heshiisyadii c p a oo dabcan heshiisyadii macalimiintii waa labada kun koob iyo labaatanka labada kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal ay doonayaan macalimiinta inay markaasi la galaan waaxda markaasi shaqaaleysiisa dalka ee t s c taasi ayaa hadda sida qoraalka uu markaasi ku qorayo kubeet xogayaha guud ee kubeet ninka lagu magacaabo dabcan waa okelo missouri oo markaas u qoray waa gabadha markaas lagu magacaabo nancy masharia oo weyn t s c waxaa hadda markaas la sheegaya in lacag dabcan laga faa'iideysan doono tiradan macalimiinta aadku tira badan ee labaatanka kun ah oo markaasi si joogto ah loo qori doono oo looga faa'iideysan doono sidii loo xaqabtiri lahaa baahida dhanka waxbarashada wargeeska wuxuu saaka halkan isagana boggiisa tobnaad uu qorayay wargeeska the standard qaybta gacanta midigta waxaa leeyahay waay dabcan waxaad laisweydiinaa raila maxay tahay sababtu hadda indhaha loogu hayo mase dabcan isha loogu wada hayo raila odinga raila odinga waxaa laleeyahay dabcan waa ninka markaas shaxda siyaasadeed ee markaas u ciyaaro ama sidoo kale hadda ka ciyaaray azmiyo lamoja weliba waa iskudabridaha iyo qaabeeyaha ee dabcan siyaasadda ee qaabka hadda markaasi ay doonayaan in ay istraatiijiyad kale ay ula imaadaan laakiin taasi sheekada maanta way ka duwan tahay waxaa laleeyahay ruto iyo sidoo kale xoogayaashii waa dabcan saaxiibadiisa way hadda markaasi saf ugu jiraan qaab istraatiijig ah raila ay ku doonayaan in siyaasadda ay markaasi ka fariisiiyaan waxaana markaasi abaabul xoogan ay wadaan xubnaha markaasi dabcan taageerada u ah madaxweynaha dalka dhixilka ah ee ruto iyo saaxiibadiisa xulafadiisa sidii ay siyaasadda uga fariisiin lahaayeen sanadka soo socdo degeystayaal ilaa iyo inta laga gaaray labada kun toddobiyo labaatanka iyadoo tani ay uga jeedaan in ay siyaasad xumi ku ridaan sidoo kalena ay ka niijiibiyaan siyaasadda waxay hadda markaasi ku dirqinaan shakhsiyaadka xasaga xulafada ah inay markaasi kala xanxantaan sidoo kalena cid waliba ay u sheegaan inay issoo sharaxi karayso oo kuwa saaxiibka la ah raila odinga sida kalonso misioka iyo sidoo kale gabadha markaas loogu magacaabo mada kalwa xubnooyin kale oo markaasi ku agdhow laakiin qaarkood ayaa hadda markaasi qabaan oo ka tirsan azimiyo lawmoj oo rajo weyn ka qabaan in raila odinga mar kale uu safan karo mise garoonka uu soo geli karo uuna iska celin kara shakhsiyaadka wakhtigaas ayagana isku soo sharaxaya xilka madaxtinimada labada kun toddobiyo labaatanka laakiin waxaa leeyahay taasi waxaa ka horeysa hadda oo markaasi loo soo faysanaya seefta oo laleeyahay dabcan waxay doonayaan in ay loo adeegsado saaxiibadiisa ka agdhow in loogu dhiibo balse waxaa leeyahay seefta ayaga ma doonayaan in ay qoodha kaga jaraan balse saaxiibada kale ay u dhiibaan waa hab wax markaas dagaal maaha dhegeys wala seefta dabcan lala jeedo qaab waa habka siyaasadeed ama doorkay doonayaan in ay dabcan ay siyaasad ahaan ay ku lidaan taageerayaasha oo sidoo kale iyo sidoo kuwa saaxiibada ka agdhow raila odinga horaan ayaa sidoo kale si hoose looga soo dusiyey oo sidoo kale haddana intooda badan ka agdhow xukuumadda waana shakhsiyaadka intooda badan raila weliba deegaankiisa kasoo jeeda nyanza hadda waa laisweydiinaya raila cidda markaasi bedeli doonto waa cidee mana tahay mid markaasi xulafada ruto inay ka guuleysan doonaan ruto raila odinga dhegeystayaal wargeyska ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa halkan dhegeystayaal hadda taagan maxkamadda oo laisku haysto arrimaha cashuuraha oo sidoo kale hadda la doonaya in tani markaasi aysan dhaqangelin dhege senatarka okeo mtata ayaa hadda dowladda markaasi ka codsanaya in ay markaasi banish garayso mise ay ay dharbaaxo xoogan ku dhufato kooxda markaas u qaabilsan shidaalka ee ibra e p r a ninka lagu magacaabo daniel kito kadib markii uu markaasi qiimaha shidaalka uu ku daray wadanka dhegeystayaal kadib waa markii bishan kowdeeda ahayd dhegeystayaal sinamaliidka si toosa u dhaqan galay waxaa markaas laga qaaday sideedii boqol halka la gaarsiiyey lix iyo toban boqolkii sida markaasi xukuumadda qoraan iyo weliba qeybteeda markaas wasaaradda ayay markaasi ku sheegteen tani ayaa hadda markaasi maxkamadda taala waxaa mar kale leeyahay maxkamadda sare ayaa markaas hadda sii jiidayey ilaa markaasi gaarsiisay ama sidoo kale ka hor istaagtay order blocking ama wastaag markaasi horumarinta ama sidoo kale dhaqangelinta finance act labada kun saddex labaatanka waa sanamaliyeedka dhegeystayaal for shan maalmood ama shan maalmood oo kale lagu daray taasoo hadda u muuqato inay socoto sidoo kalena la fiirin doono in ay markaasi ku guuldaraysay in la ariyo lacag gaaraysa shan dhibic toddoba sideed bilyan oo markaasi kadib waa weerar xoogan uu markaasi qaaday senator rokia mtata ka codsanayo in dowladda waxyaalaha markaasi qaldan ee wadda ay joojiso waxaan isku haysaa dhegeystaal sanamaliyeedkan dhegeystaal qalinka uu ku duugay madaxweynaha laakiin waxaa hadda la isweydiinaya waxyaalaha iyo dhibaatada iyo culeysada markaasi ka imaan doonto iyadoo intooda badan qaarkood ay tegayaan maxkamadaha kana doonayaan in arrintan markaasi ay soo farageliyaan sidoo kale horistaagaan xukuumadda waktigan markaasi jirto waxyaalaha ay ku tillaabsanayso iyo waxyaalaha markaasi ay malamarinayso sida wargeyska boggiisa sideedaad uu qorayo kood dhiilis ruuto oo maxaa dabcan arrimaha iyo canshuuraha cusub oo hadda hoos markaas maxkamadda mar kale taallo ilaa dhegeystayaal shan maalmood oo kale sida wargeyska boggiisa sideedaad uu qorayo weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiinna meel walbaad joogtaan isu walbo inoo dhegeysanaysaan oad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka idaacadda star f m watu gobolka waqooyi bari waan igama xiliinayna sida wanaagsan inoo dhegeysanaysaan bal markan saaxiibada iyo dhegeystayaasha siday kusoo kaakaceen ku abiriseen maqalka idaacadda oo hadda aan ka doonayna bal dhegeenada sidee xaaladday tahay maxaa cusub maxaana dhegeysta deegaankaada ka cusub dhegeystayaal waa hagaag bal intaanan saaxiibada siina dhegeystayaal wasaaradda maaliyadda ee national treasury iyo sidoo kale waxda markaas u qaabilsan canshuuraha ayaa hadda markaas qorshanaysa in lacag dhan ay ka jiraan sagaashan iyo kow bilyan oo lacagta dalka kountiyada kuwaasoo markaasi waajibaadkii waxaa la rabay markaas aysan ka soo bixin waana kountiyada dhegeystayaal waxaa loo yaqaan equitable share of revenue waa qeybta waa qeyb markaas waa qeyb wadaaga ee canshuuraha ama habacaruurinta canshuuraha ee kountiyada sida wargeeska boggiisa qeybta dambe u qorayo qeybta markaasi penshonka kountiyada ee laga doonaya waa dabcan lacagta aruurinta iyo weliba wadaaga markaasi laga doonayo iyaga iskala kaashanaytan waa canshuuraha ee dalka k r a iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda taasoo da sheegtay in ay tahay mid haddan laga doonayo in laga jarayo dabcan kountiyada kuwaasoo ku guuldaraysay sidoo kale soo aruuriyeen lacag aada u tiro badan oo la doonayo in lagu kubo lacagta sanamaliyeedka dalka waxaana hadda ay dalbanayaan in arrintaasi kountiyada dib markaasi loo eegi doono loo fiirin doono waxaa ka dhalan karayso dhegeysta sida warbixintan halka uu qoriyo sanadka arrintan markaasi kaga hadlaya oo sheegay in outstanding lacagta markaasi lagu leeyahay waa sida warbixin ay soo saartay controller budget kountiyada markaas laga codsaday waana counti aada u tiro badan waa kountiyada dhammaan dhegeystayaal hadda laga doonayo in warbixintooda ay soo gudbiyaan qeybta markaasi wax ku wax markaasi ay ku maareeyeen sida markaasi ay u soo saareen dhegeystayaal iyadoo la doonaya inay ku dhawaaqaan hab maareeyo waa dabcan hab maareyntooda iyo weliba habka ay markaasi ay ku soo saaraan ama ay ku aruuriyaan raalli ahaadee lacagta canshuuraha waxaa kamid ah countiga mombasa bajaakos buranga markaas lacag aada u tiro badan dhegeystayaal lagu leeyahay sida wargeyska boggiisa halkan uu qorayo qeybta ugu dambe wargeysyada tana river ayaa sidoo kale kamid marsaabit ayaa kamid dhegeystayaal malaayiin shin ah lagu leeyahay kiambu ayaa sidoo kale kamid baringo ayaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal meelaha hadda lacagtada markaasi ay qeyb markaasi kamid ah ka tegin kountiyada markaasi gaarisa dhegeystayaal iyo wajeri mandera iyagana sidoo kale lacagahooda intooda badan aada u yartahay qayb ah daaqli aruurinta dhegeystayaal ee wadanka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan bal saaxiibada qadka telefoonka ku jira sidaa kusoo kakacin ku abariisteen dhegeysta ugu hore saaka inuu daafurayo soo dhowow saaxib oo ku salaamaya subax wanaagsan wanaagsan oo wacan saaxib salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
waxa weeye mar haddii maxkamadii ay laba jeer amar soo saarto mhm
kuwan dawladda waxa ay raa- raacsan yihiin maxay tahay haddii ayagu ay ku noqdeen madaxtinimadii maxkamad darteed d p i-na maxkamad ay diiday waxa ay ka- fa- qolada ibra la yidhaha waa in la ganaaxo haye oo maxkamadda ay ka joojiso kuwan ibra la yidhaha madaxa adag tan labaad ukiyo amtata waa nin maana u majaamili ah oon aadna u aqaano ninkaas anigu Mm.
oo aan macalbeerkiisa aqaano nin wana nin waxaa weeye waddanka difaaca ma aha sida kuwan soomaalida maaragta shacabka u fadhiya meesha intaa dabadeed waxa weeye looma daynayo waxa ay ummadda ku hayaan ee maaragta berrina isu imaad baa jira
caadi berri ma aha dadkaanu si mister cagarjareer oo kale wey ka waran ka waran saaka xaafadda islii sidee tahay een, xaaladaha jawiga aa- xaafadda islii aada iyo aaday u wanaagsan tahay waa jawi qawoobaa ka jira dadku shaqadooda wixii shaqo aaday raba shaqadooday aaday wixii mashaqaystayaala marka laga reebo iskuulka waa la aaday aada u maadsantahay shukran Jawi waa socdaa marka dadkaan sidii maasanid mustacagakala maasanid aada u maadsantahay dadkooda shaqadu aade inta mashaqaystayaasha waa runtiis inta mashaqaystayaasha waa jifaan egaagala qadka telefoonkan siinayaa waata magacagiisha walaal soo wanaagsan star f m soo wanaagsan alo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waan ku salaam waa ismaaciil madhow mandhowa ka waran ismaaciil
maasha allah meeshaan ku warada waxbaraha aye dhibaato ma lahan aada iyo aad carada waa okay alxamdulilah shukran ismaaciil tanariba xigaa kale qadka telefoonka soo wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum yusuf bakar wcalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu rashidi xushiid ibraahim bumuwaani haye
waa fiican walaal nabad baa jirta nabad baa jirta nabad baa lagu soo kaagacay Aad iyo aad.
waa loo direeday nooxi baashara aaday baashara way aadeen abow xumun baa jiro subaxdii aan masaajidka la aadi lahayo aada iyo aad adu ways waa fiican walaal binta cadde iyo daahir maxamuud dhaqan ugu salaam adigu waa ku shukran salaam aada baa mahadsan tahay star f m soo wanaagsan soo dhowow walaale
imaam shabaxsan guri soo dhowow imaam shabax
waan dhawaa maxaan see tahay alxamdulilah ka waran imaam shabax shabax ka waran alxamdulilah alxamdulilah waxaan dhihi lahaa museyg horta raila da'diisa way fadhiisteen ma garata haye
marka abcaliso waxaan dhihi lahaa duqa ha la fariisiyo ha naste cidda ha lagu simaan dhihi lahaa abcaliso intaasaan leh aada baa mahadsan tahay star f m dadka gobolka waqooyi bari adeer caliso waa la- waa la dandaansanaya waan arkayaa ayagaa dad- dadka war dadka dandaansiga ka dhaafa walaalayaalayo walaal soo dhow magacaaga
Hello, asalaamu calaykum.
wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo wanaagsan soo dhowow
Wax wacan aan kula Yuusuf de xabsa Mandera.
xabso mandheera ka waran
Masha Allah, jawi Mandera aad buu u degan yahay, walaal wada hadalaanay, mana ma garati.
haye
Warrayn sax wanaagsan.
shukran Dhamma- dhammaan dhegeystayaana dee meel kasta ay ku kala sugayeen, wax wacan oo wanaagsan. Mar labaad na saddex bilood saxda ku wacna.
aada baa mahadsantahay sidoo kale adigana subaxda ku wanaato xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan السلام عليكم wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu مسبك هذاك السلام السلام عليكم wcalaykum salam saan kaa qaada soo dhowow مسلخ وجير ka waran
الحمد لله وجير ذاك ويسكت انت وعدم ملها mhm اخر سؤال لآلي الحمد لله وحش دائما لها نبت قلل واسكوكي الحمد لله وحش دائما لها نبت يا برواقع يا الوجرة haye الحمد لله وعليكم السلام shukran star f m soo wanaagsan
ha ha ha ha wadacala shuuma soo laabta wey adeer caliso kankii lagu soo noqnoqonaya ma ahan waa hal baan qofa ugu talagalnay subxii bal subax wanaagsan iyo howlahaas
waxa weeye a raila hadduu boqol sano gaaro xataa madaxa isagaa noo ma garata waa sa taasaan u sheegayaa waxay bedel lahayna weli ma joogaan luwayaan kama soo bixin weligiisna kobaqaad ma noqon raila ma garata aada iyo aad shukran baba caliso laakiin adigu ka- laakiin adigu kaaruuya mo- moy ayaad u mayri jirta kobaha ayaan leeyahay ninka ii jawaaba aada baa mahadsan tahay star f m subax wanaagsan soo dhowow Asalaamu
wcalaykum calaykum.
salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
Waa macalinimo salaam.
waxalima ka waran bandheera saaka bulagaray
Wallaahi naxariis Ilaahay aan qabno, maasha Allah. Maanta dugsi ma jir, iskuul waaye, waa khamiis.
aye
wallaahi maxaan naxariis ilaahay qabnaa alxamdulilah jabaadiga inaan buufta ku haynaa maanta waxaan aan raqiisi waa un kabsan caleen madeera wax kale waa un qaali
aha
waa idin salaamay dhammaan buuri buuri wixii codkayga dhegaysanaa maalisdii maasha allah idinkana boqol iyo toban iyo afartaa idinku salaamay shukran maama aad baa umahadsan tahay xegaa kale qadka telefoonkaas wax wanaagsan
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
waan fiicannahay waxaan kaala soo hadlaa siyelow ka waran sielo
alxamdulilah waan fiicannay hamdiyey miya
yaa mudey ba alow magacaaga ii sheeg
haa cabdikariin cabdikariin cabdikariin ka waran sielo
alxamdulilah waa la fiican yahay nabadan ku barimi jawga waa aad iyo aad waa fiican yahay haye
nabad intaan ka waranay laakiin waa idin salaamaha adinkoo dhan nabada annaga sheegayna
shukran marka dukan calasow maxaan leeyahay adeer calasow Ah,
madax adaga oo wax madax adagna neceba waana iigu salan aad baa umahadsan tahay madax adaga oo madax wax madax adag jecela dabcan darculis way ku socotaa laakiin beri- berri buu ka jawaabayaa taasi maanta ma ahan idaacadda star f m soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa maxamed cabdullaahi marquuga
soo dhowow waan dhowahay waa si ilaahay u talagalay wax u kala socoon nabad waaye kor waa da- haye dii lama aadin iskuulka waa birta waa la garaacay dukaamada waa la furay dadku isdhex socdaa wixii hayn dareersan wixii biyo doonan sida ilaahay u talagalay waa la kala mushaaxayaa shukran aad baad umahadsan tahay adna maalintaa ku wacnaanto aad yaa shukran aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow warkii sideedta subaxnimo soo dhow walaal magacaaga
waxaana wanaagsan saaxiib waa shariif shariif halki modika
haa saaxiib haye hergeb miya
haa haa saaxiib waan fiican ka alxamdulilah waran modika
aad baa loogu fiican saaxiib alxamdulilah ilahay mahadis haye
waan fiicana saaxiib ilaahay nabada maarta meel buu muslimiinta allah kala yaalan leenahay shukran saaxib aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka ugu dambe subax wanaagsan asalaamu calaykum yuusuf bakadow waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow gaaranow
in badan baan ku salaamaya adiga dhegeystayaasha dhammaan meel kasta kuwaa bariisteen alxamdulilahi aladi axyaana bacda mamaatana waa ilayna shucuur haye weynaha sharafta badan bay mahad usugnaatay allaha maaragtay waaga intaan la-eg noo baraysiiyey oo duunkiisa ay ku kala farxadeen ayaa mahad ii shugli iska leh
haye
marka gaarka jawigeedu gudugan yahay dhinacan kale waa bariisanay balaayo maana maqlin waa dhul hadii wax jira ma ogin mhm ma meel buu kuwaa bariistee mhm
marka ah, waan maqlayaa baaba calisow in badan siyaasadana wuu ku xeel dheer yahay marka waan salaamaya horta salaam baan hawada u marinaya baaba calisow waxaa leeyahay de duqan in badan buu dadka wadna barar ku riday waxba aad ha u jeclaan waxaa ninkaa aad u jeclaatana nin ninkaa jeceshahay aad ha u jeclaan baa ninkaa necebtayna aad ha u nicin baa layidhi
haye barida ma jeclaata ma jeclaataa laga yaabaaye aad iyo aad marka waxaa leeyahay waxba aad ha u jeclaan duqan dad badan buu wadna barar ku riday wadna barar buu dad badan ku riday waan un liidhac masuulaa wadna barar buu dad badan ku riday aad baad umahadsan tahay gaaranow shukran mahadsan tahay in badan in badan waan ku salaamaya jazaak- jazaakumullah jazaa aad baad mahadsantaha dhegeystaase qadka telefoonka saaxib yeel u dambeeyey waad ku mahadsantahin dhegeysiga la socodka xulashada idaacadda star f m cto gobolka waqooyi bari ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m cto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay dhegeysta lixda toddobada bisha julaay sanadda labada kun saddex iyo labaatanka ah maalin khamiisa dhegeystayaal maalin markaas ay nooga barteen dhegeystan arrimaha waa dhegeystan nooga barteen arrimaha qoyska oo khamiisul balkan si toos ah dhegeystayaal u soo saarno qodobada markaas muhiimsan oo inta badan dadka ay aad u xiiseeyaan dhegeystayaal Waa arrimaha qoyska dhegeystayaal aan ku danayno kuna soo saarno waxyaalaha markaas inta badan dadka qoysaska ayna fahansaneen kana maqan dhegeystayaal waxyaala fara badan waxaa jira qoyska dadka intooda badan isa fahansaneen oo laga yaaba intooda badan sidoo kale looga wada ama looga sheekeynin wax badan oo qarsoon wax badan oo sidoo kale dadka intooda badan ee sidoo kale haddana wada ogyihin haddana aysan ku dhaqmin ayaan barnaamijyada khamiisyada ku eegnaa dhegeysan anigoo yuusuf bakle ayaan daadiinaya barnaamijka dhegeystayaal waxaan saaka wada fiirin doonaa sidoo kale wada eegi doonaa waa arrimo markaasi dadka intooda badan ay la kulmi karayaan marka ay intooda badan laba qof ama qof qof uu uu daba cararayo hadday ninka tahay iyo hadday gabadha tahay dhegeystayaal waa markaad ka dhegeysta ka daba cararayso nin aadan ku rabin mise markaa ka daba cararayso gabar aan markaasi ku rabin waa dhibaatada iyo culeysyada ee xaaladaha intooda badan qoysaska dhibaatada ay ku gana dhegaystaan war marka hore markaan fiirin waqtiyadii hore haweenku waxay markaas ahaan jireen kuwo isqiimeeya oo raggu ay markaasi ka daba cararaan laakiin waa lasoo dhaafay maalmahaasi arrimuhu way isbedeleen maalmahan waxaa markaasi caada noqotay in dumarka in ay markaasi ceersadaan raggii xitaa marka ay markay caddahay inuusan markaasi danaynaynin in la ceyrsado waa dhegaysa in la ceyrsado mise in la daba orto waa markii aad ka daba cararto ragga qaar waxaad kor u qaadaysaa hankiisa iyadoo samaynayso xaalad intooda badan qofka uu meel kale la geli karo ama ay ka dhalan karayto laga yaabaa inaysan markaasi qofka asagu u arko inaysan u ficnayn maxaysan ugu ficnan dhegaystayaal markay imaato xaaladda noocaasi oo kale maxaa dhacayaa dhegaystayaal maxaa markaasi ka dhalanaysa qodobo fara badan ayaan wada eegi doonaa dhegaystayaal inta badanna saakadan aan kula hadlay way ka jirtaa qoysas aad u tiro badan dhegaystayaal wax badan oo waxaa jirtaa dhegaystayaal oo qofka laga dareemi karo mise qofka laga heli karo hadday tahay gabadha iyo hadday tahay ninka dhegaysta labada qof waa laga kala helaa oo qof waliba way ka jirtaa qoysas intooda badan marka laga marka laga tego qoysas oo sidaas aan u badnayn ama wax yaroo markaasi fara ku tiris ah dhegaysta laakiin intooda badan waxaana dhibaato iyo xaalado qaladan way keeni karaan laakiin dhibaatada iyo xaaladahaas ayaan wada eegi doonaa dhegaysta runtii waxay markaasi tahay haddii aad markaasi rabto oo aan rabin yar mise badana ama intooda badan qofka markaasi niyadiisa qalbigiisa sidaad ku hanan karayso oo xeelaha intooda badan dhibaatada qofka uu u keeni karo sida khubarada sidoo kale ay tilmaamayaan waa habka israacinta dhegaysaal iyo weliba dabacararka waxyaalaha ku dhalin kara gabadha ah iyo waxaalaha ninka markaasi ku keentay iyo waxa markaasi hadda uu ku saacan bixi dhegaysa waagi hore yaa la dabacarari jiray hadda yaaiyo dabcan yaa la dabacararaya waxyaalaha lisbarbardhigayo oo sidoo kale wax badan markaasi aan ka tataaban doono dhegaystaal adigana qaybaha dambe ayaan markaasi fursad kuu siin doonaa waxaa laga yaabaa inuu markaasi dadaal walba oo markaasi ku bixiyo sida uu ku heli lahaa ninka laakiin waxaa suurtagal ah inay markaasi dhacaan waxyaaba fara badan oo soo socda markaas si aad adiga u daba ordaysanin waa gabdhaha dhegaystayaal bal waxaa laleeyahay waagii hore gabdhaha ayagaa la daba ordi jiro la daba carari jiray oo waqhtiyadii hore haweenku waxay markaas ahayn kuwa isqiimeeya oo raggo ay intoodaban daba carari jireen hogowna markay jeysato uu soo jeedin jiray uu daba ordi jiray daba carari jiray uu reerka markaas ku celcelin jiray laakiin hadda waxaa laleeyahay hablihii ayaa markaas reerka ayagaba celcelinayaan oo raggii layihin ha tegin war soo noqo hana cilaynin war oday war kaale war kaale maxaa keenay isbeddelka halkuu ka imaado ilaa iyo shan qodob ayaa markaasi kuu fiirin doonaa lix qodob baan kaaga dhigi doonaa dhegaystayaal aan isla wada eegi doono adigana sidoo kale qaybta dambe ayaan fursad kuu siin doonaa bal sida iyo xaaladaha wax markaasi jir iyo waxa wareerka jahwareerka ee qoysaska hadda markaas ku imaaday iyo waxa isbedelay dhegaystayaal maxaa isbedelay maxaa halkuu ka imaada nusqaanka faraha badan ee qoysaska waxaasoo dhan dhegeysta barnaamijka saaka kugu faahfaahin doonaa kugu qaada dhigi doonaa anigoo ayuusubakda barnaamijka daadiinaa dhegeysta adigna ku mahadsan tahay dhegeystayaal maxaa imikan keenay in hablaha ragga ay daba cararaan halka waagi hore dumarka ay ragga daba carari jireen mise daba ordi jireen dhegeystayaal reeraha ay ku reebi jireen halka maanta la leeyahay dumarkii ayaa reeraha ragga ku reebayan leeyihiin halna cileenin oo ha naga tegin oo noo kaadi oo noo dulqaado inoo samar maxaa isbedelay saaxiibayaal waxaas dhan saaxiib adiga markaasi inoo faahfaahin doontaa dadka waxgaradka dadka wax badan og dadka qoysaska arrimo fara badan u soo joogay usoo dabcan haddana xaaladan markaas la kulmayo ama la arkayo indhaha markaasi ku hayo sidoo kale waxbaysan ka qarsooneen ayaa inoo qaada dhigi doonaan noo kala dhigidhigi doonaan saaxiibada ila waa qaybaha dambe fursadaadan kuu siin doonaa dhegaystayaal bal adiga haiga dheeraan haiga tegin dhegaystayaal waa xaqiiqa dhegeysa markaad dabagasho nin dhegeyste markii hore lagu leeyahay sida markaa hore laga doonaya in aad adiga ama sidoo kale mas-uuliyadda uu doonayo waa mas-uuliyadda laga rabay inuu ninka qaado qoyska markay imaato xaalad waliba noola waliba si walba ay imaato in markaa looga dambeeyo hadda waxyaala fara badan ayaa isbedelay dhegeystayaal qodobka koowaad waxaa leeyahay qalbigaaga dabcan waa qalbiga dabcan waa qalbisiinta qof aan markaas u qalmin waa marka ay bilaabanayso xaaladda dhegeystayaal waa markay markaa nolosha ay kugu adkaato waa mar ay nolosha markii gacan kale ay soo gasho oo nafsadaada ay qalbigaada aysan dabcan raalli ka ahayn sidee markaas waa qalbigaaga waa qalbigaaga dhegeystayaal waa jeceelkaaga waa kalgaceelkaaga dhegeystayaal iyo sidoo kale dareenkaaga waa in markaasi la siiyaa qof runtii u qalma siini kara ama siini kara sidoo kale qalbigaaga qof asan aan u qalmin taasi waxay tahay la mid tahay inaad markaas qabri oo u qudayso nafsadaada tani ma aha mid markaasi dadka laisku daraya dhegeystaal tan waa mida laga hadlayo waxaa laga doonaya qofka qalbiga markaasi la siinayo mise qofka qalbiga ama jaceylka la siinayo mise qofka kalgaceylka la siinaya dhegeystaal in inta badan marka hore laga doonayo gabadha in ay aragto halka ninkan maqaamka uu ka joogo iyo halka ninkan sidoo kale ay daba ordayso meesha uu ka joogo dhegeysa oo dabcan maqaamkeeda halka sare halka sare uu ka joogo waxaa laga hadlaya waa qoyska dhegeystayaal waxaa laga doonayaa in uu markaas muujiyo naxariista iyo jaceylka qofka uu dabcan ku hananayo laakiin haddii taasi laga waayo oo markaas laga arko hadal qalafsan ama laga arko dabcan danayn aansan jirin aan u qalmin dhegeystayaal waa taasi waxaa leeyahay waa qalbi markaasi nafsadiisa ama sidoo kale qalbi jabay oo meeshaasi looga tegi kara dhegeystayaal waa sinaanta qalbiga qofka uu aan markaas u qalmin taas waxay keenaysaa inay markaas la mid noqoto qofkaasi inuu qalbi jabo ama sidoo kale uu qalbijab uu ku imaado qofkaasi waa xaalada dhegeystayaal keeni karto markii dambe in xarad gabadha ay soo gasho ku keenayso kuna qasbayso in ay wax waliba ku qaadato oo sidoo kale gurigaas ay ka tegi karin nafsadeedana ay ku celcelinayso ninka xaalad waliba si walba uu kula dhaqdo waa markay wayso qalbigeeda cid darayeesho waa markay wayso kalgaceyl iyo jeceyl waa markay wayso dareen markaasi dhegeystayaal loola jeeda dhegeystayaal in dareenka qofka uu qofka kale u qaado macnaha daryeelkay qayb markaasi ka tahay waa dareenka dhegeystayaal lagu leeyahay qofka uu ku soo jeedin karo uu dareemi karo qofkan hadduu cajisan yahay iyo hadduu xanuunsan yahay iyo hadduu faraxsan yahay iyo hadduu sidoo kale san faraxsaneen naga doonaya ninka inuu isha bab markuu kusii gabadha mas indhaha uu ku dhufto inuu dareemi karo arki karo gabadhan waxaa markaasi ka yara qaldan taasi intooda badana dumarka way xiiseeyaan way jecel yihiin haddii la waayo maxaa dhacaysa waxaa markaasi dhacaysa in reerkeeda iska joogto iska caruur dhasho iska ilmo dhasho kadibna ninka ay iska ceeceshato idhahdo hanaga tegin hanaga tegin adeer gacali hana xumaynin hanaga tegin maxay tahay sababtu uu qofka u samaynayo sidaas waa xaaladda ay soo gashay waa xaaladda markaasi ay ku qanacsan tahay nafsadeeda ku qancisay in aysan ka bixi karin oo sidoo kale halkaas ku jiri karto kana yeelan doono sida uu rabo dhegeystayaal waa xaaladda hadda gabdhaha intooda badan lagu tilmaamo una sheegin karin duruuf waliba la soo daristo ama soo wajahdo gabadha u bandhigin karin reerahooda sidoo kalena aysan haysanin in markaasi loo gar qaado loo ogaado xaaladda iyo waxay markaasi ku sugantahay iyo noloshay ku sugantahay dhegeystayaal intooda badan dhegeysta marka laga hadlayo xaaladda markaas oo kale qalbiga wanaagsan ee loo hayo gabadha ama qalbi wanaagsan ee labada dhinac isku hayi karaan dhegeysta waxaa lagu tilmaamaa marka laga hadlayo qalbi waa dabcan qalbiga laga hadlayo jaceylka kalgaceylka iyo dareenka waxaasoo dhan waxaa leeyahay waxay u dhimaan dunida oo dhan in markaas gabadha ay haysato laakiin haddii wayso ka waran waxaa laleeyahay dabcan hanti waxba ma tarayso sidoo kale uma tarayso xaalad markaas gurigaas ay ku jirto balse waxay u muuqataa mid markaas mugdi ku jirto xanuunna sidoo kale lasoo darsi karayso dhegeysta waa marka laga waayo taasi keeni karto in xaalad oo haddana gabadha ku qaadan karayso reerkooda markay dib u fiiriso ama reerkii ay kasoo jeedeen dib u fiiriso dib loogu soo celinayo sidoo kale la canaananayo iyo xaaladda markay ku jirto intooda badan labada dumarka loo kala tilmaamay midna waa mid markaas wax sheeganayso midna waa mid markaas wax qarsanayso taasi ayay intooda badan maanta u badan yihiin oo boqolkiiba waxaa lagu tilmaamay lixdan iyo shan in ay qarsadaan xaaladaha iyo dhibaatada guriga ay markaasi kula sugan yihiin waxaa tani loogu aaneeya in dadka markaasi dhaqankii hore ay haystaan sidoo kale dhaqankiina lagu dhegan yahay saxna ay tahay oo mar waliba loo ayada loo arko inay markaasi qaldan tahay mise inay fidno ama dhibaato ay ka wado guriga taasi oo hadda gabdhaha badankooda waxay daneeyaan xiiseeyaan arrimaha kalgaceelka jeceelka halka kuwa hore ee waxaasi dhan aysan dan inkastoo haa ay jirtay haddana galgaceyl jeceyl ay jirtay laakiin maysan jirin mid sida oo kale hadda dunida ka taagan bannaanka la keenayo haddaba taasi waxaa lagu dabcan la daba dhigay in marka kadib ay gabadha caroorto ay gabadha cararto oo aad markaasi dabcan dadaal walba oo ku bixiso inaad hesho ninka lagu yeerayo riyadaada xiriirkaasi muddo gaaban keliya ayuu jiri karayaa dhegeystayaal waa dhibaatada iyo xaaladaha ku keeni karo in markii dambe go-aan rasmi ay qaadato gabadha ayna ka baxdo waana xaalad mugdi gelin karayso waana markay imaato in kadaba cararka mar weliba ay markii dambe meel gooni iska istaagi karto kuwaasi waa kuwe waa kuwa halka da-da haysta dhegeystayaal ama kuwa waxba aan markaasi dhalin saaxiibayaal waa lasii kala qaaday dhegaystayaal waxaa kuwa daba ordaya ragga waa dabcan waa lasii kala qaaday oo lasii kala dhigdhigay waxay markaasi ku leeyihiin intuu dhasha ugu badin lahaa mise carruurta ugu badin lahaa kan ma la sii noolaan karo waan kasii tegayaa oo kan lama joogi karo kama haysto wixii loo baahnaa kama haysto wixii aan doonayay kama haysto wixii markaasi aan danaynayay keli ani unbaa meel cidlo markaasi howlahan ku xar- ku jijiidaya ku daba ordaya laakiin halkan uma dabcan qalbigiisa ama niyadiisa markaasi boos saan u marayna igagama banaano hadday gabadhaa sidaasi tiri igagama banaano waa xaalad markaasi nooc kala gelin karto dhegeyso waa kuwa kuwaasi waa kuwa hasha da'da haysto mise laba da' haysto ama kuwa aan waxba markaasi dhalin dhegeysta oo guurkaasi reerkaasi ku cusub markaasi ay ay arkayso inay daba cararayso arkayso inay daba ordayso arkayso in ay xaalad waliba noolal waliba ay gelinayso kadibna uusan soo jeysan layahay ama uu jeysan layahay ama u soo jeysan layahay waxay markaasi doorbidaysaa inay tan halkaa ku joojiso go-aanna markaas ay gaarto kana cararto gurigaas ka tegto daba orodkii waxay leedahay waxaan ka doordaba waxaan ka bi- waxaan ka doorbidayaa in aan markaasi noqdo qof markaasi madax bannaan waa xaalad markaasi kale mugdi gelin karto reeraha qoysaska intooda badanna haddaysan fahamsanayn dhegeysta xaqiiqda ah in markaasi isaga ay qabato xaaladaasi micnaheedu ma aha inuusan soc- inuu markaasi san sii socon doonin xiriirkaasi xiriirka noocaasi ihi weligood ma waarayo dhegaystayaal xitaa haddii dib markaasi loogu sii celiyo ama dib laiskugu soo noqdo halkiin bay taagnaanaysaa oo noocyada ragga ayaa sidaas ah oo sidoo kalena u dhaqmaa dhegaystayaal uu arko in markaasi gacan uu ku hayi karo uuna maareyn karo wadi karo siduu asaga maskaxdiisa uu ka maago waa sida hadda markaasi qeeh- oo dabcan ay isku dayaan inay u dhaqmaan sidii raggii hore dhegaystayaal kuwaasoo xeelad iyo karti iyo aqoon iyo caqli intooda badan reeraha ay ku wadi jireen kuna dhaqi jireen dhegaystayaal maqlijirta reerihii hore dumar ayaa la furay oo la kala tegey haa way jiri jirteen laakiin ogsoonow maysan badnayn sida hadda midda hadda taagan dunidan mala socotaa maalintii shalayto inta isfurtay mala socotaa maanta inta xalay buuq iyo qayle ku seexatay mala socotaa inta hadda markaasi albaabada taagan leeyihiin warqadeedi ma aysiisid walaalow walaalow warqadiima isiisidan bixi rabaaye walaalow se iga rabtaa isagana uu iska tegay shaqada kadibna fariin bay u diraysaa ogow ogow gurigan ma dabcan markaad soo laabanayso uma malinaya inaad ugu imaan doonto haddaad warqadiisa hadda ii soo diri weyso waa isjijiid fara badan waa dabcan waxaa socda hadda waa mid wax markaas maskaxda intood badan hadda qoysaska xitaa ama reeraha ay siinlayihiin imisaa arkaysaa cabanaysa imisaa arkaysaa buuqayso imisaa arkaysaa in dhibaato wax ay kala sheeganayaan xitaa inay sheegashadooda ay markaasi ay gaartay dhanka sariirta dhegeysta waa xaalad markaasi mugdi gelin karto reeraha hadda markaasi jiro oo waxyaalo fara badan la leeyahay way qaldoomeen oo noloshan dabcan intooda badan ma la fahansano oo cid waliba sida ayda rabtay in hadda loogu dhaqo gabadha waxay doonaysaa kalgaceel muxabar iyo jeceel iyo sidoo kale in markaasi dareenkeeda wax waliba lala socdo lala dhiir dabcan lala dheeri wax walba loo samayn karo halka ninka asagana taasi u muuqdo u arko mid markaasi nafsadiisa uu ku liidayo laakiin waa waaqicay xaaladda hadda markaasi taagan taasi waxaa hadda intooda badan qoysaska qaarkood aysan fahamsaneen dunidana waxay ku tilmaamayaan inay tahay mid markaasi digitaal ah ama duni markaasi horumartay duni wax walba lala socon karo duni wax gabadha markaasi miyiga joogto fahmi karto waxay hadda raadinayso waxay ku kala ku kala qadqaadayaan ku kala dhigdhigayaan gabadh ninkana uu ku kala dhigdhigaya gabadha uu rabo halka sidoo kalena ninka uu ku kala dhigdhigaya gabadha asagana uu rabo dabcan waa laba qof oo markaas israadinayo laakiin taasi waxay markaasi laga yaabaa in ay israaraadintooda ay soo gabagabowto soo ga- ay soo dhammaato markay reer iyo galeelaan mise reer markay yeeshaan maxaa haddii isbedelay dhegaystayaal bal dhinac kale ayaan ka fiirin doona markaan isku soo noqono dhegaystayaal xaqiiqdana waa in markaas isaga ay xaaladda iyo labada qof ay markaas isqaban karaan oo markay imaato arrinta dhegaystayaal daba orodka ah ama in laba qof ay isdaba ortaan ama qofka gabadh ninka inuu gabadha daba ordo waa waagii hore hadda waxaa leeyahay gabdhihii ayaa ragga daba ordayaan oo rareebayaan dhegaystayaal maxaa halkaa dabcan may qabataa ragga ragga may qabataa arrintaasi waa su-aasha isweydiinta badan dhegaystayaal halka intooda badan ragga ay ku leeyihiin waan ku faanaa xaaladahaasi haddaba ragga ma noqon kartaa mid arrintaas ayagana ay ku faani karaan dumarkana maxay u tahay mid mataa tahay in reerahooda ay doonayaan inay ku xoojiyaan kuna ilaaliyaan kuna ballaariyaan dhibaato iyo xaaladaha mugdi aysan soo gelin kala teg iyo soo sidoo kale iyo eh, dabcan ay s- reeraha aysan soo gelin waa arrimaha dhegeystayaal saaka barnaamijka diiradda ku saari doona kaga haddoona dhegeystayaal qodobo kale ayaan sidoo kale fiirin doonaa iyo weliba dhinacyada iyo xaaladaha murugada dhegeystayaal ku keeni karto arrimahan hadday sii dabadheeraata sii jirta dhegeystayaal wax badan iga fila dhegeystayaal markaan isku soo laabanno adigana qeybaha dambe intooda badan dhegeystayaashan fursadaha siin doona saaxiibayaal si aragtidaada fikirkaada saliimka aan uuda dhegeysanno dhegeysta muscab ismaaciil stuudiyaha labaad iyo durbasi gale doonayo barnaam dabcan in uu noo akhriyo war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray ay sagaalkii subaxnimo dhegeystayaal adigana waa ku mahadsanta saaxiib halkaad joogto iyo halkaa fadhiiday halkaad taagan tahay maqaamkaad hayso dhegeystayaal ama maqaamkaad bulshada ka joogto ayaan kugu salaamaya saaxib waan dhegeysanay intaan iminkan qodobada kale markaasi aan sii gudagelin iyo weliba asdaaga barnaamijka waxyaalahan diiradda aan ku saarayno bal markan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka blue band waa blue band dhegeystayaal waa mid ka mid ah ama aad awoodi karto dhegeysta islamarkaana aad aad ka helayso noocyada kala duwan dhegeysta dukaamada dhegeysta bluban wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan marka aad cunnada ku karasato bluban waa maadooyinka dhadhanka iyo weliba nafaqada ee dabcan ku darso oo markaas cunnada macaan ugu yeri karta dhegeysta u isticmaal inaad markaas ku shubato cuntadaada la kariyay sida boorish bariiska baastada iyo sidoo kale fuudka ama maraqa dhegeystaal ka hor inta aadan markaas shiilan ama aada u isticmaal inaad dabcan shiilato dabcan ama ku shiilan karayso cunta ukunta xitaa qudaarta la isku daray iyo sidoo kale dhammaan noocyada cuntooyinka macaan ama si aad u samayso mandaazi kackaca iyo sidoo kale hilibka sambuuska canjeerada waxaa la midka bluban wuxuu markaas cuntada kaaga dhigayaa mid dhadhan fiican leh waxaana ama waxayna markaas u fiican tahay caruurta koraya dhegeyst waxaad ka heli kartaa ilaa one k g gram gram iyo gram dukaamada dhan oo dalalka dhegeystayaal waxaad soo iibsan kartaa oo isticmaalaysa bluban xirmada waa barcan shan iyo toban k g iyo soddon k g oo aad u isticmaalayso si aad kuwaan maalin kasta aada u isticmaalso waxaana ugu darsan karayso dhegeystayaal oo sidoo kale uu dhadhan uu kugu yeeli karto dhegeystayaal mukaatiga dhegeystayaal mise slyska iyo sidoo kale rootiga waad ku darsan kartaa dhegeyste waa mid markaasi wax badan kaa saacidayso aad ka faaidaysan karta dhegeyste bluban waa mid markaasi aada u wanaagsan islamarkaana aad ku ay ku doogan yihiin faa'iidooyin fara badan dhanka caafimaadka bluban waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada waaweyn ee dalka weliba laga dukaamayso iyo weliba dukaanada kuwa kugu dhow agaarkaada kuwa yaryar qof waliba uu iibsan karaa bluban kuna raaxaysan karaa cunnada dhadhan iyo macaan leh sidoo kale u yeeri karta dhegeysta bal ka waran haweeneyda iyadoo guriga joogto qalabkii ayay isleedahay ama alaabtii ayay leedahay bobsi saliiddii ayaa ka dhamaatay bluban ayaa agteeda yaala dhegeystayaal oo wax walba u fuudeyn kara dhegeystayaal ku karso maanta waxaad doonto hoiibs dabcan dhadhan ha ku yeeshee noocyada hilibka ee saloolka noocyada hilibka dhegeysa noocuu ahaadaba iyo sidoo kale burka jibatiga canjeerada noocay tahayba haba ahaatee inaad ku samaysan karto iyo wax walba ay ku qaban karto dhegeysa buluban maanta soo qabsa ayaan ku leenaha dhegeystaal u isticmaal reerkaada iyo sidoo kale korunta caruurta aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxib yaal dhegeysan dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan oad ku mahadsantiin dhegeysiga waxyaalaha saaka barnaamijka diiradda ku saarayn ayaa ka mid ah dhegeystayaal dhibaatada iyo xaaladaha inta badan hadda markaasi qoysaska ka dhex taagan dhegeystayaal waa marka imaato in in laska dabacararo dhegeystayaal marka aad ka dabacararto ninka aadan ku rabin ama sidoo kale gabadha markay dabacararto nin aan rabin ama ninka markuu dabacararo gabadh aan rabin maxaa dhalanaya maxaa ka imaanaya qoyskaasi maxaa soo kordhaya dhibaato noocee markaasi ka dhalan karaysa dhegeystayaal waxay u badan tahay in markaasi xiriirku noqdo mid markaasi hal dhinac ah marka haweenaydu ay ka daba ururdo islamarkaana dadaal walbo ay samayso si ay u hesho ninka waxaa jirtaa suurtagalnimo in xiriirkaasi uusan noqon doonin mid laba geesood ah oo laba dhinac ay markaasi labada qof ee niyadooda maalgelin karayaan dhegeystayaal islamarkaana ilaalinayaan waa markay xaaladda noocyadaasi oo kale imaato waxaa markaas soo baxaysa in qofka qof kale uu ka xiisa dhacay waxaa imaanaysa in qofka qof kale uusan danaynayn waxaa imaanaysa in qof qofka uusan xitaa hadaladiisa iyo sidoo kale danayn oo isan halkaasi ka jirin waana dhibaatada iyo caqabadaha intooda badan hadda keenaya qoysaska inay ku badan yihiin dhegeystayaal horaan ayaan dhegeysa marka hore dhacaya ka soo hadalnay oo ku saabsan dhibaatada iyo xaaladaha iyo marxaladaha ee markaasi ka dhalan karo hadda weliba jiilka loogu jiray weliba marka hore markii loo fiiriyo waxaa la leeyahay raggii hore waxyaala dabcan waqtiyadii hore haweenku waxay ahaayeen kuwa isqiimeeya oo raggu ay dabacarari jireen laakiin hadda waxaa laleeyahay howlihii waa isbedeleen oo hablihii ayaa ragga dabacararayaan oo markaasi reeraha ku reebayaan waa arrin markaasi hadja cajiibteeda noqotay isbedelan kale ku imaatay dunidan hadda markaasi dhegeystayaal la dhex mushaaxayo waa markay ficilnimo waa dabcan ficil qaldan markaasi intooda badan loo adeegsanayo waxaa hadda markaasi niyada iyo quluubta markaasi ku weynaatay dhegeysa muxabada iyo kalgaceelka iyo ixtiraamka iyo qadarinta sida markaasi mararka qaarkood ee hablaha ay tabanayaan mise sheeganayaan in ay xitaasan ka haysanin qalbi dilicsan qalbi dab- dabacsan iyo sidoo kale galgaceel iyo jeceel iyo sidoo kale dareenka marka laga hadlayo reeraha in labada qof ay isku wada qabaan ayaa hadda intooda badan u muuqata hal dhinac inay ka jirto waa dhibaatada hadda intooda badan ay sheeganayaan horaan ayaa loo sheegay dhegeystayaal in hablaha laba ay u kala baxeen midna markaasi inay dhib- dhibaatadeeda dhibkeeda sheeganayso iyo midna markaas inay sheeg inaysan sheeganaynin oo sidoo kale ayada isku qarsanayso dhegeyste waa xaaladaha iyo sidoo kale marxaladaha xiriirka intoodaba hadda uu ku imaado dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeystayaal kuu soo sheegay in markay imaato in xiriirka uu kala jarmayo kala tegayo dhegeystayaal midna waa uu ku dabcan midna waxay markaas u- u bareeraysaa dhibaato iyo xaalad weliba markaas ay kala kulmayso ninka waxayna markaasi noqonaysaa inay xariir caruurteeda iyo reeraheeda ay markaasi ay mas- dabcan ay qabsato oo dhibaato iyo xaalad dhan xagga iska dhigto keliya ay markaas u bareerto xaalad weliba iyo dhibaato weliba iyo niceeb weliba markaas loo qabo iyo daryeel la-aan inay reeraheeda ama reerkeeda iskaga badato halkastan kalena markaasi waa tan dhegeysta laga hadlayo waa tan markay dhasho laba cunug ama hal cunug markay dhasho dhegeysta mise waxba aysan dhalin waxay doorbidaysaa in ninkan aysan la sii joogi karin ama sidoo kale iskaga tegi karto halkan nafaas boos qalbiga qofka ay la joogto uusan ooga banaaneen miisaanka xiriirka ayaa dusha markaasi ka saaran ama ka saarnaan doona iyada maadaama ninka uu xiriirka soo galay isagoo aan markaasi runta doonaynin dhegeystayaal waana xaqiiqada iyo hal dhinaca marka u badan marka laga hadla qoysaska waxay u badan tahay in xiriirka noqdo mid markaas hal dhinac ah marka haweenaydu ay ka daba orodo ama ninka uu sidoo kale daba ordo islamarkaana dadaal walbo ay sameeyaan si ay markaas qofka qofka kale uu u helo ama gabadha ay ninka u hesho mise ninka uu helo gabadha waa reerka las- dabcan waxaa laga hadlaya kuwa haasaabaha ma ahan waxaa laga hadlaya reerka qoyska dhegeysta halkaasi ku wada nool oo ayaga markaasi hore soo wadeeshiyey waxaa jirta suurtagalnima in xiriirkaasi uusan noqon doonin mid markaasi labageesood dhegeysta labada dhinac ay u yeelan karto dhegeystayaal sidoo kale maalgelinaya islamarkaana ilaalinaya reerahaasi waxay noqonayaa in ay nolosha dabcan cariiri qofka qof kale uu arko in uu ku jiro miisaanka ayaa dabcan intooda badan qof waliba uu xakam oo dabcan qof walba miisaanka ayuu isa saaraya uu arkaya halka qofkan uu ka joogo iyo halka qofkan maqaamkiisa meel- meesha sare uu ka gaarsiin kara dhegeystayaal ilaa wax waliba waa qiimeyn qiimeyntana waxaa laga doonaya inta badan in markaasi lagu maareeyo hablaha ragga ayaa tani ay ku socotaa dhegeystayaal laga doonaya in lagu qiimeeyo ama qiimeynta inta badan ay ka arkaan hablahooda waa dabcan waa marka ay imaanayso in daryeelka gabadha ka warqabka la socodka iyo sidoo kale in wax waliba xaaladda ay ku sugan tahay inuu wax u qaban karo uuna siin kara dhegeysta nooc waliba ay ahaatee hadday tahay hadiyadaha hadday tahay daryeelka caafimaadkeeda hadday tahay badqabkeeda hadday tahay wax waliba ay dareysan tahay wax waliba ay tabanayso wax waliba ay sheeganayso inuu markaasi kaafin karo waa tan laga doonayo inuu qofka dareenka marka hore uu ka dareemi karo gabadha ama ay ka dareemi karto niyadaasina saasay ku wanaagsanaan karaysaa dhegeystayaal bal ka waran gabadho guriga kuu joogto xanuunsan haddana war aad ka hayin bal ka waran gabadho duruufaysan haddana war aad ka hayin bal ka waran xaaladda markaas adag ay ku jirtay haddana war aad ka hayin waxay markaas iska dhaadhicinaysaa in markaasi meel qaldan ama guri qaldan ay soo gashay oo dan xitaa liska danaynaynin bal ka waran markay gabadha oo ah ay dhasho mise umusho ama markay haddii dabcan ilmo ku xumaadaan ama markay dabcan walac noqoto mise xaalad kaladan ay soo gasho mise xanuun oo gabadha la soo darso waxay markaasi ka dareemaysaa ninka sida uu u daryeelayo mise ninka sida uu war qabo iyo ninka sida wax u siinayo iyo ninka sida ay halka uu ka joogo taasi ayaa intooda badan ay ku xukumaan ay ku dabcan dumarka indhehe wax walba ka xukumaan haddaad ogeen aragga keli ah ma aha xitaa inaad wax markaas u qaban karto mise lacag aad siin karta maaha balse waa hadalka macaan iyo sidoo kale aragga ina markaas aad ku qancin karto hablaha laakiin taasi haddii la waayo oo soo gasho dhaafto sii baxdo soo gasho la hadlin salaanto keliya caruurta laba saddex afar aad sii marayso oo iska dhalalayso keliya oo waa dhibaatadeeda dhegeystayaal ogu haysashada qofka runtii oo qofka aa haysashanay oo dabcan haysashada qofka runtii aa- aad haysanayso waa shay markaasi dahab agtaada ka ama qofka markuu ag guriga aad ka tegtay ama shaqo aad ka aaday mise meel kale aad ka dib aad ugu soo noqoto weliba qofkii haddana ku maareynayo ku maamulayo waa xaaskii haddana xaaska ogsanow ayada haddana ku daba ordaysa oo wax markaas kuu tilmaamaysa kuu sheeganaysa runtii ku qabin oo dabcan waxyaalaha markaasi aad ku qabin ayaa dareen qaldan soo geli karaa nolosha labada qof oo ama qofka qofka kale dareenkiisa noqon kara mid aan la daryeelaynin la danaynin keli uu arko in hal dhinac uu ka duulayo haysashada qofka runtii ku qabin ama qofka runtii haysashada aan ku qabin dareen la mid ah dhegaysan midka aad adiga u qabto qofka dabcan tusaale haddii gabadha ay ninkan dareen wanaag u qabto iyo weliba daryeel ay u qabto bal ka waran haddii asaga uusan kuu qabin ama waxa adiga u qabto hadaa u qabin wax badan ayaa lumaya laleeyahay wax hagaagaya ma lahan waxayna ku ku riixi karta in ay markaasi samayso waxyaabo aadan cadday dabcan ay gabadha aysan aamini karin una aragto in ay markaasi meel qaldan meel mugdi ay ku jirto iftiin la-aan ah tani waxay markaasi ku horseedi karaysa ama qofka u horseedi kartaa inaad markaasi lumisay qiimahaaga iyo weliba isku kalsoonidaada ah dabcan inta badan waxaa arkaysa gabar kalsoonideeda lumisay gabar waxaa arkaysaa qiimaheeda lumisay gabar waxaa arkaysaa intooda badan dabcan nolosha dan aan ka lahayn waa heerka iyo xaaladda marxaladda ay ku jirta dhegeystayaal inta badan waxaa leeyahay maxaa ku dhacay gabadhi maxaa duruufaha ka muuqdaan laakiin iyadoo ladan oo laga yaaba inay gabadhii lacag haysato mise waxyaalo badan wax badan haysato mise guriga dhibaato ka jiran bay haddana waxay la-dahay daryeelkii wixii markaasi u baahneed ama wixii markaasi gabadha ka dhowla cadeyn lahaa ama ka dhowla cadaysiin lahaa dhegeystayaal keliya qalbigeeda farxad gelin lahaa ogsoonow ayada yaa lagu badnaanin mar kale waxaa la leeyahay dhegaystayaal isla sidoo kale ayadana dhibaato ay mar kale keeni kartaa oo laga yaabaa in xaalad kale mugdiya ninka ay gelin karto si weliba haba ahaatee oo markaas ku keeni karaa in kalsooni gabadha uu ka qabi waayo markay xaaladda ay imaato ay- waa xaalad luminayso qiyamka oo labada qof ay nolosha ku wada joogi karayaan waxaana markaasi ka adagteen gabadha ninka uu ka qaadayo dhegeystayaal ogsoonow taasi ayaa adag ninka la leeyahay aadi sidoo kale dhegeystayaal daal ayaa markii dambe reerka soo geli doonaa waa tan barnaamijka ugu dambe aan kusoo xiri doona dhegeystayaasha qaadka telefoonada u furi doonaaye waxaa la leeyahay daal oo meesha uu ka imaanin aan la garanaynin ayaa labada qof iska arki doonaan gabadha inay daalan tahay ninkiina inuu daalan yahay oo xitaa gabadha laga karaynin bal biyaha ii soo qabo biyaha ii dhiib waxa ii kari waxa ii dhiib ila way daalan tahay ila waxay ku daashay xaaladda iyo nolosha marxaladda ay ku jirto isla ninka sidoo kale asagana mar buu daali doonaa daalkana wuxuu garan waay ay garanay ay garan waayaan ama ay garan doo- dabcan ay garan doonin meesha uu kaga imaaday waa daal aad u weyn oo labada qof niyada dhegeysta intooda badan ma aha mid jirka ah ma aha mid markaas qofku daali kara laakiin waa kan ugu xun oo maskaxda gala dhegeysta ceyrsashada nin ayna markaasi ku dabcan ay u baahneen nolosheeda ama sidoo kale ceyrsashada gabar aysan nafsadiisa aysan u baahneen waa runtii tan ugu xun dunida ah oo qof markaasi lamaana wada noqday reerna markaas wada dhisanaya ma reerkooda markaasi ku wada dhaqan inay tahay tan ugu xun ugu daalka badan dhegeystayaal oo reeraha hadda ka jira ay badan tahay waxaa arkaysaa gabar markaas iska jiifto waxba markaas aan qabsanaynin waxba aan tarsanaynin dhegeystayaal ama waxaa arkaysaa nin markaasi eh, dabcan ku faraxsaneen reer reerka uu markaas ku sugan yahay laga yaabaa in xaalad iyo weliba noocyo kala duwan ay guriga uu kala kulmay mise gabadha sidoo kale kala kulmayso waa daal joogto ah oo markaasi waxba laisku sheeganaynin waan dhalaaya dhal waan soo galaaya gal saana la sameeyaa samee tani waxay markaas ku horseedi doontaa mise u horseedi doontaa inaad markaas waktigaaga tamartaada maalkaaga iyo sidoo kale shucuurtaada aad ku bixiso qof aan markaasi soo celinaynin bal ka waran dhegeysta waa daalka laga hadlayo kaasi ayuu hadda noqonaya dhegeystayaal wakhtigaada aad ku bixinayso dhegeystayaal tamartaada waa awooddaada dhegeystayaal maalkaada iyo sidoo kale shucuurtaada aad ku bixinayso qof aan markaasi soo celinaynin dhegeysta bal halkuu joogaa halkuu qofkaasi markaasaad ku qiimeyn kartaa dhegeysta waa noloshay xeerka heerka hadda ay marayso dhegeystaal oo intooda badan reeraha ay kala daaleen waxaa arkaysaa gabar maskaxda ka daashay oo reerkasan aan danaynin madaxa aada u leglegaysa leedahay maya nolole meel aan ku noqdo ma arag ilan ayada ka og tartiibso ha degdegin ha qasbin bal u dhimri bal dhegeyso gabadha waxay sheegi doonto ha canaanin ha ku qaylinin sidii hore ma ah hadda waxaa laga yaaba waxba inay tabanayso sheeganayso bal dhegta u raarici bal waxay sheeganayso wuxuu ku leeyahay tan dumar naag iyo dumar iyo gabar iima noqonayso reer iima noqonayso tani ma aha tii aan markaasi danaynayay raadinayay war maxaa dhacay war u kaado reer hanugu cimaya ceeb ma jirto ceeb dhammaatay hee maxaa dhacay wallahi bilaahi wax meel aan ku noqdo malahan ayuu leeyahay maxaa dhacay waa la daalay oo labada qof buuqoodii qaylidooda sheekadoodii wax walba way badatay xiise lagama hadlaya dhegeysaal meeshan maskaxda laga daalay murug aan loo baahnayn dhegeysaal waxaa sidoo kale dareemi kartaa murugo aan loo baahnayn marka aad la kulanto xaalad oo tan oo kale oo markaas nolosha marka dambe kaaga dhigi karto mid cariiri ah murugo joogto ah oo weliwala aad ka qabto muxuu maxaa dhici doonaa waa tan hadda dumarka intooda badan dhegeysaal ku badan oo gabdhihii hore waxaa leeyahay dareen kumaba taagnayn malayfuri kuma taagnayn laakiin hadda tan marka lasoo guursado guri berri la keeno waxaa ku dhaadhacsan murugo taagni ah oo ku taaganba in ay laba bilood joogi doonto waa wax ayada ka dhaadhacsan waxaa ka dhaadhacsan in ay bil joogi doonto waxaa ka dhaadhacsan in sanad keliya ay joogi doonto waxaa ka dhaadhacsan in raggan ay wada joogi doonin ogow waa habeenka hore ogow murugo ayaa lagu taagayaa gabadha ilaa markii dambe xitaa ay noqoto gabadha marka qaarkood waa xitaa maba aaminaan markay saddex sano gaaraan miske markay afar sano gaaraan maba aaminaan in reerkan ay weli gabadha murwe ay tahay ay joogto ninkana weli ay arkayso maxaa keenay waa xaaladda hadda ay ku jiraan dhegeystayaal halkaasi maxaa kaaga soo baxaya dhegeysta qof walba wuxuu rabanaa ma helayo la soco markay tani ay dhici doontana markay dabcan raallihaad markay tan dhacdana waa mar ay gabadha heerkaas ay soo gaartay ay la yaaban tahay nolosha iyo xaaladda ay ku jirto waxay u badan tahay inaad niyad jabto oo aad murugo dareento dhegeystayaal xaalad weliba oo markaasi qofka faraxsanaan uu istusin sanoogeena markay farxayso maalinta arooska keliya laakiin maalmaha ka dambe waxaa leeyahay xalad kale iyo mugdi kale isgelinaysaa oo dabcan ay sabirinaysaa maxaa dhici doonaa maxaa iga dambeyn doonaa la soco hablihii hore way ku buraare waa buraare iyo barwaaqay gaari jireen oo maskaxdooda kuma soo dhici jirin waa lay furi oo waan kala tegaynaa balse waxaa maskaxdooda keliya ku qabsan jireen dabcan imisaa aan dhali doonaa xitaa mararka qaarkood waxaa leeyahay waxay ku baltami jireen la tartami jireen hiblaay toddobay haysataa sideed bay haysataa sagaal bay haysataa toban bay haysataa laba iyo toban bay haysataa hadda kuwan waxay markaas isku soo reebaan keli ah afar kadibna cirbadda laisku dhufanaya family planning ay ku leedahay maxaa uma ogaan karin inay ugu xumaan beryahan afkiisa beryahan afkiisa ayaan fahmi laayahay ay ku leedahay baryahan afkiisaan fahmi laaha afkiisaan fahmi la-ahay bay ku leedahay maxaa dhacay baryahan dabcan saaxiibay wuu igu kibro aan arkaya beryahan ima soo daneeyo iyo ima fiiriyo waan ujeedaa walaalay maxaa buuqi stress maxaan isku gelin dabcan waa sidaasay ku sheekaystaan waad dareemi kartaa markay hablaha heerkaas ay gaaraan dhegeystayaal waa xaalad kale ayda isgelinayso waa mid ayada ay sharaxanayso waa mid ayada maskaxdeeda ku qufulinayso dhegeyste waa xaalad markaas murugo ay isgelinayso kadib cirbada isku dhufanaysaa saddex sana waxay markaasi ag fadhidaa hal gabar laba wiil bes ayay fadhidaa ama laga yaaba inay ag fadhido ama laba wiil inay ag fadhido maxaa saaxiibay waagii hore waan ka yara baqayo ama waxaan lahaa ama kugu kibra ama cunug kugu fura aba laba cunug intayngeyn oo haddana anoo garoob ah ha igu badinin iga tag otaa sii laafyoonayso sii socoto ayada ma aha waa murugada joogtada dhegeystayaal maskaxda laga daalay waxaa lagu daalanaya lama garanayo qof weliba gabadhii maskaxda ka daalan tahay ninkana maskaxdu ka daalan yahay waxaa lagu daalanaya lama garanayo waa dad ayagana tuhun iska qaba reer dhan oo tuhun iska qaba gabadhi tuhun bay qabtaa ninkii tuhun buu qabaa tuhunkana meeshau ku imaada yaa garana wuxuu ku leeyahay wakhtigaygii tamartii maalkaygii shucuurtaydii wixii dhan waan bixiyey waxaan ku bixiyena ma garan karo yaa ii soo celiya dhibaatadii waa dabcan waa daal iyo murugo meel ay ka imaatay la garanayn hadda isgelinayaan laakiin kuwa hore saas ma ahayn maxaa dhacay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal mise hablaha hadda wuxuu u baahan yahin in bulubaan cuntada loogu daro eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka qoybra dhegeysanaysaan saaxiibada qaadka telefoonada dhegeysal ilaa inta tobanka barqanimo laga gaaray saaxiibada ee qaadka telefoonada leh cid weliba aragtideeda fikirkeeda saliimka waan soo dhaweynaya ku aadan arrimaha qoyska halkee wax iska qaban layihiin maxaana taag- maxaana keenay dhibaatada iyo xaaladahan iyo daalkan joogtada maskaxda iyo murugadan maxaa la isku gelinaya maxaana keenaya dhegeysaal ilaan waa sida hore aan kuu sheegay waqtiyadii hore haweenku waxay ahaayeen kuwo markaas la qiimeeyo oo ragga ay daba carari jireen ama daba ordi jire- daba ordi jireen laakiin hadda waxay noqotay in hablihii ayaga markaas ragga ay cararaan ay daba cararaan haba daba cararaane markana ogow markay reer yeelato oo dabcan caruur dhasho ama laba ay dhasho ama saddex dhasho waxay isku dhufanayaan saciibadu waxay ku leedahay maxaa buuq iyo stress aan iga gela walaalay intuu igu kibri lahaa anoo garoob ah laba ilma ma jijiidi karo walaalay ilma ma jijiidi kara saaxiibay abay ragga beryahan lama aamino lama aaminay ku leedahay wataa sii socotaa sii laafiyanayso gacanta sii taagaysa sii xaragoonayso shan sano kadib waxay ku leedahay abaayo waa aniga waxaan u malayaa ninkii hore ishiisa inay ugu dhacday Aa, sidaas inta badan dhahaan abaayo waxaan u malaynaa ninka hore walaalay iska kicif inaan dhahaan rabaa intaan waco ilmaha wuu soo biishaay laakiin ma wada hadalno Eh. hadda waxaan rabaa walaalay iska kicif inaan dhaho. lix bilo lix sanaan sii maray welina liima guursanin maxaa waa waxay isku qufuleen fiiri waa murugo been ah isku qufuleen waa daal maskaxda isku qufuleen wax aan loo joogin sheeke berley aan loo joogin bal labada qof ninkana meeshan buu hawl aan loo joogin isku qufulaya gabadhana hawl aan loo joogin maskaxda iska gelinaysaa waa sheeke ayaga iska soo dhadhoobeen kuwa kadib ku leeyahay maxaa olweligelay asagana wuxuu ku leeyahay isaga ninka ragga ahaa war gabadhii ka waran tee waayo war taas ilaahay bay dhaafiyo ku leeyahay waan soo dhalaalkii ma arkaysa waan waraystayniyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan saaxiib ile anigu ah yuusuf bakle barnaamijka daadiinaha dhegeysan qadka telefoonada sida tooska waad usoo beegsan kartaan aragtidada fikirkaada saliimka waa muhiim dhegeysta qadka u horeed barnaamijka saaka noo daafurayo saaxiib soo dhowow salaamee magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii sheeg walaalo yusuf oo dhibinsida kaale shukran magacaagii sheeg
kewa etoobiya haye soo dhowowkiin sugaandho waan ku salaamayaa garta maxaa ishaad ka ridaa waqti kaste haye maxaa laga rida isha
gartaan ku yidhi haye ishaa ka ridaa isha isha haye garsooraa noqotino maxaa dhacay
ya maxaa dhacay maxaa kuu baxay makasaydaa nin wal markaad dhegaysanaaye Mm, nin qofka hiraacsanay hataa waa iska furfurmaa hadalkaasoo u dhegaysanaya haye
markaa kuu bogaadinaa barnaamijka laakiin- maasha allah waa ku mahadsan tahay aada iyo aad shukran waa tahay gabadhaasi mahadsan tahay gabadha barnaamijka noo furtay kiin xigaha kale qadka telefoonkan sina saaxib ayaa dhegeystayaal bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhowo magacaagii sheeg waa ku emem shabaax soo dhowo saaxib
walaal horta waxaan umalaynaya wax badan baad dumarka yaa maaragtay hoosta ka xuramaysa Ha- haye
waxaa weeye ruux xubin bay ku malaynayeen laakiin xanqaalaad ahayd ma garat haye
waxay dhahaan dadka xoololeyda waxay dhahaan hebel loogu afka kusoo fusuqay loodu afka kusoo fushay yacni afku la galay afka kusoo malmaalay wey haa sax aada iyo aad
afka kusoo fusuqay bay dhahaan Ah, afku ah.
fusuqayso fusuqayso wax alla waxay ku hadlaayeen baa hortayaad ka koobiyeysa ma garat haye
hadda waxaa weeye shan sanood maraya iyo afar sanood maraya canaacad ooyin weeye soo maha laakiin ayada waxay ku leedahay ilmo nin- ishiisa inay walaalay ishiisan ka inay ninka ishiisa ugu dhacdaan ka cabsanay ku leedahay waxaan u guursan la'ahay insi baaba ku dhacday oo way sheegaysaa horta waa qabsada iyada waramaysaa ma garat haye
marka waxaa weeye qofka khasaaradiisa hadduusan maaragta u waramin waa dhibkeeday leedahay haye
hadda waxaan dhihi lahaa halisku samra laakiin intaad waa tahay int- intaad ka intaad intaad ka bixin qadka telefoonka een, hablihii hore ragga way kii daba ordi jireen maxaa hadda isbedelay oo hablihii la leeyahay ragga ayagaa daba ordayaan
walaal way daba ordahayaan oo daba ordahayaan daba orodkoodana mid barakada ma aha kuwii ka carara ayaa ka rabanayo maxaa dhacay haddee raggii hore waa dabcan waxaa leeyahay hablihii ayagaa daba ordi jireen hadda ragga ayagaa la daba ordayaa maxaa isbedelay
waa daba orod aan faa'iido lahayn oo jaab u jeeda ma garatay haye
marka alla markaad aragto mid la dabar leynayo waa jaabkiisa qadaado yar ku jira oo laga tuusan yahay ma garatay haye laakiin ayagoo saasa leeyahay waxaa leeyahay intooda ma daneeyaan laakiin waxaa leeyahay waxay daneenayaan kalgaceylkan iyo maxabadan iyo dareenka iyo jaceylka waxaas hadda daneeyaan baa la leeyahay
walaal maxaan waxa la jecel yahay maana arkin annagu beryahan waxa la jecel yahay malaha wuxuu jaabkiisa maran yahay lama jeclo laftaa lagu dhufanayaa midka alla midka mid daba orda waa mid jaabkiisa waxa lagu ogy ama lagu maqlayo reer hebel baa xoogo baasha iyo maaragtay ay qabamac leedahay ma garatay amaami shabaax saaxib ood mahadsanta waan ku salaamayaa shukran walaal waxaan waxaan salaan u dirayaa caafimaad xay degdeg ninkii saaxiibkaada ahaa xagar jariir xuseen
xuseen faniir walaalow gabar baa iga jirta isagoo waligaan maqlahay maalinkiina qadka aan soo geli waayay gabadha allah noocaas aamiin aamiin shukran saaxib hadda ood mahadsantahay xigaha kale qadka telefoonkaa soo dhow walaal magacaaga deeqa ma dheerayo deeqooy waan ku salaamayaa in badan
waa dhawa haye barnaamijka ala socotay soo ma ahan haa haye ka qayb qaado haddaan haddaan barnaamijka u u gabagaba Ah,
waxaa loo daba ordan horta waxaa waaya ah, wax laisku leeynayihiin hadda la ogaaday waa sax oon awal la ogeen oo la ogeen
haa laakiin hadda markay ayada daba carartana asagana wuu sii cararaya maxaa dhace uu soo jeedsan layahay
nin boqol aamnu carra soo maaha haye
hadda gabdha waxay leeyihin waxa waa isku leedihiin qof waa waa soolasimo yahay cadaaladaa jirta adduunka jaceelaa jira hadalaa jira marka gabdhaa saasaa yeeli hadda waxay u daba cararaayeen haa deeqoy waxaa Deeqoy.
iiwad iiwad deeqo heerko heerko heerkooday danaynayaan haa deeqoy waxaa laleeyahay ninkiina maskaxduu ka daalay gabadhiina maskaxay ka daashay maxaa daalka halkuu ku imaaday reerkiin waa cusub iyo la- sanad iyo laba sanaa la joogaa maxaa dhacay
waa kala waa la kala shakisan yahay horta shaki shakiyaa ku jira badi haye
haddayba aaminaan gabdhiha qalbiga siiyaanba asagoo waxaa arkaya si ay karabti aan ahayn haye marka gabdha dhibka waxu keenaa waxaas waaye laakiin gabadha markay aragto waxay ka waysay ama ay aragtay inay dha- s- wax ay tuhun uu soo galay maxay cirbadda ula u aadaan oo iskugu dhuftaan
wallahi waxay leeyihiin kugu sii badanan kuwaan ay tahay naag- shan shan waqti shan waqti ayagu guursana horta Ya- carruurta kasii carraa miya yaa kugu badan ha igu badan bay leedahay qaarna saasay leeyihiin qaarna waxay kuwa iska korta kugu kala martida isku mid baa dadka fikirkooda kala duwan yahay moogta haa sax
marka saas waa adina waxaan adina waa kule waxaan kule afsana ma garane xaaladaha gabdhaha saa- saa u dareemaya oo oo mala mala sheekaysata ma warsid maxaa mid la garaasad la soo saar waayo adiga isoo lama hadle buug buug yar baan ka akhristaa
Waa- waa mahadsanta shukran laakiin shukran deeqaada wasantahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiibka kale qadka telefoonka soo dhowo magacaaga ii sheeg helo helo helo helo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu waan ku salaamaya saaxiib in badan waa shiraar daahiye oo jooga xaafadda islii haye shiraar
niyo waa ku salaamaya horta yusuf bakado shukran saaxiib
wallahi niyo horta waa runo macnaha su-aashii macnaha bahashu marna waa su-aal marna waa waa fikir haye haddaa su-aasha aan u maxaan ku rahda bal xoogaha aan carar yar aan ku sameeyo aad iyo aad
gabar baa shuglinkeedii bay daba gasho daba gasho daba gasho maba soo dabcaay haye
marka waxay damcda inay wanaagga raadiso waa sax
marka asagiina maba soo dabcaay iyada oo giirtaag iyo problem iyo naagtan maxaa ku daba dhigay iyo hadda waxay ayada iyo wanaagga ayada ay macnaha ay ninkan u barbaryaysaba uma muuqdaan haye
marka waxay tiri markay ka safirtay waxay tiri aha ma sideed jir baa tahay maxaan kaa sasabayaa masjid jir baata maxaan kaasa sabayaa dheelmaa sideed jirka in la sasabo oo Waa sax.
dhinacna baan kuu gadiyo oo maxaan ku rahday kaca dugsiga aad oo qalin baan kuu gadiyo oo mar buu dhihi raabada haddaan lai gado maba dhaqaaqay waa sax la dhankooda oo madaxa loo salaaxo ka hooya la dhaho waraabada waa tana qaado meeta waa yartahay maba ku ah mid cusub baan rabaa sax marka waxaa weye waxay tihi ma sideed jir baa tahay mhm maxaan kaa sasabayaa waa isaga marka waa hadalkii meesha ugu dambeeyey moogtahay waa sax ne horta qaarkood eh, ragga hadda maanta jooga maadaama gabdhihii ay daba ordaayaan aha waxaan isdhihi karaa raggii intiyoodii badnaa sideed jir bay isugu dhurteen oo way- halbe halbeelo iska urursadeen haa sideed jirkaas marka waa in la sasabo haye haye aa waxaan erki jirnay Ah, gabar gardaran haye gabar gardaran sax oo loogi inay gardaran tahay aad iyo aad oo ayada reerka ka soo taagan sax oo xagga inta laga wareegto maxaan ku raha reerkooda la sasabi oo la raaligelin oo gabadha xaali xumeyn la siinay oo laga yaabo reerkaas lix bilood toddoba bilood ninkaasi naagtaas inayna wada dhaqmin oo lais arkin aad iyo aad ninka intuu u kaadsado ma daba ordi jirin intuu u kaadsado aha ayuu reerka markaba islaaislaanta waa ku xigta oo reerkeeda waktigay moogay haa xaaga intuu ka wareegto hooyadeed iyo aabeed iyo reerkooda ama qofka kaleo ehel ugu soo xigto utagu dhihi jir warsaan maaya dhaqan baan rabnaa reerkan haddii la maxaa gabadhan lala hadlo haye
marka waxa weeye markaas inta reerkoodii iyo ninka reerkooda isu baxaan baa maxaan ku radaa ii sheeg yaa yaa yaa yaa yaa reerkii laisu maslixi jiray oo maxaan ku radaa wanaaga iyo khayrka laga tali jiro mar dambe ayna soo laaban jirin waa sax mararka qaar ninka raggaaba la maraadin jiray oo asagoo garleba waxaa la dhihi jiray gabadha waad ka qaldan tahay kelimadaasaaadba tiriba way dhacdaa haddee bay jirtaabu aada iyo aad hadalkaasaad tiri Aha.
xaad u tiri hadalka Aha.
asagaabuu ninka xaal ka bixin jiray waa kelimado yaa waa sax
waa la kala xishoon jiray moogtahay aada iyo aad hadda marka eelkii iyo dadkii gabdhada laisu soo maslixi jiray iyo wanaagii oo ragga gabdhaha u daba ordi jiray waa laga soo tegay haye maxaa lagu bedela mataqaana aha islaanta markaa isku dhacdaan ba saaxiibkaabaa raadinaysaa ayadana saaxiibteeda raadinaysaa sax
saaxiibteed maxaa kordhin marka markaasay leedahay, nanaga nimanka adduunkan jooga maxaan ku radaa ii sheeg lagama eh, beele fogedhe iskaba ilow anaa bood ku haye walaale meeqaa haysaa laba yayuu kugu badinin niyo kuga badin asagana waxa weeyaan asagana waxa weeyaan maxaan ku radaa ii sheeg xagga intuu ka horreeyo naagta niyo waa idhib anaa naagta waxaa laga yaabaa maxaan ku radaa ii sheeg inay eh, maaragtay indheheeda ay fog yureba ku yasaysaba aada iyo aad marka wuxuu yidhi maxaan ku radaa ii sheeg hadee ruuxa naag ma e haddii la maxaan ku radaa ii sheeg saan iyo saan dhaho saan ma tiriyo xagga ma ka martayo gogoshi saan muu hagaajisayo maxay ku tiri afaare aan loo joogin iyo gogol iyo waxaanan dad xalinaynin buuba gelaya saaxiib waaba saas waa marka wanaagii baa laga dheeraaday ragga markay marka daba ordi jireen waa dhaqan baa jiray aada iyo aad dhaqan baa jiray oo Aha.
waxaa jirta xataa gabadha garoobka ah oo ninka ay kala tageen inayna raadinin wiil dhalinyaro ah inay Mm.
raadinin oo qof dhaqmayo Mm.
oo afartan jira Mm.
oo sod- eh, eh, eh, konton jira Mm.
inay raadiso xataa keedi kale hadday soo cesho weydo aada iyo aad hadda marka dhaqankii oo laga soo guuro gabadhii garoobka labada culug saddexda wadatayba wiil yar baan rabaa anoo oday qufacayo ma rabo marka dhaqankii dhaqankii oo dhan laakiin laakiin shidaaro meel fog baa ka qosashee maxaa dhacay way waxaa- way- waxaa dareemayaa Ah, macnaha gabadhii labada iyo saddexda wadatay wiilka yaraa lacallaba hadday hesho aada iyo aad oo ayba dhacdaba mid inuu usoo qaldamo oo is yidhaahdo kaasna waxa weeye danbu ku imaaday Aha.
dareen iyo jacaylkumuu imaanin aada iyo aad danbu ku imaado waa ku gaabso Ha.
laakiin mustaqbal maha Ah, ayada laakiin mustaqbal bay u qabtaa waa ku gaabso sax
ninka weyn laakiin waxa weye wixii ka imaado waxa weye waa waa sheeko aqbal iyo soo dhaweyn iyo maxaan ku rahda dareen guur ku imaaday way mog aada iyo aad marka waxa weye dhaqanki wixii oo dhan baa gadoomay marka nimankii markana inay gabdhaha daba ordin oo aysan sabin oo ehelkooda raaligelin oo xaajada aan ba ehelka loo geynin waxaa keenaayo arrimihii ehelka waxaa loo wareejiyey saaxiib saaxiib ha
marka aad baan kuu Shukran, salaamayaa.
saaxiib.
marka sideed jir bay isugu rurtay sideed jir aada baa maasantaha shiraar sasabaan leenahay ragga waa sideed jir sasaba iska sasabta dheh Ah, aad baan kuu salaamaya mahadsanid saaxib shiraar xaafadiis liya waad uga mahad celinaya aragtidiisa fikirkiisa saliimka quruxda badan iyo sida uu wax u arko waa nin waaya arag ah waa nin wax badan og waa nin wax ba- wax badan eh, dabcan usoo joogo arkaya xaaladaha iyo wax siday wax markaas ay jiraan haddana ogsoonow dhegeyste xaafadiis liya buu ku sugan yahay oo sida wax u socdaan buu arkaya u sharaxaya bal saaxiibka kale qadka telefoonka soo dhow walaal asalaamu calaykum war isaaq mursalo wacalaykum salaam soo dhowow allah siinka saa u garaacay fariyaha ee murxay afmaamaa inoogu fur horta barnaamijka asaana siinka bug dhawaay ku noogi kanooga miya maa maa buu dhaala sabo wali jarmoshi ayi hadalaasi haye kusoo noqo mar
haa yusuf waa ku salaamay shukran saaxib
Eh, aad iyo aad horta murtida aad falanqaynaysa aad baan u jeclahay sideedaba marmar siinkaa ii geli waaynaay haye
waa kaasoo horta niyobo adduunyada waa isbedeshay maxaa isbedelay adduunkii wuu isbedelay haye maxaa bedelay
waxaa bedelay lacag haye dadkana runta ma sheegaan haye
berigii hore geel baan qabnay oo loo baan qabnay oo ari baan qabnay oo miyaan degi jirnay la garay
dadka way kala dambeeyeen haye dadku waa isaxsmudayn jiray waa sax
markaan gabar kaa soo doono aha Eh, saddex afar jeer baan soo noqon jiro marka afraad baa lii dhihi jiray gabadhii waan ku siinay waa sax gabadhi jid baa lagu raadin jiray aada iyo aad gabadha waalid bay lahayd aada iyo aad ayay bay lahayd waa sax awow buy awow bay lahayd waa sax abti bay lahayd aada iyo aad
hadda waxaa dhacday bitaijiya baa dhulka ka batay hay maxaa batay
bitaijiya haa haye baskaan soo raacay daraad maalintaan kula hadlay mombasa ka koofaay sagaal oo iska reeyi baa isku duduubsatay Ah, haye.
baska dhacdiis waxaas baa dunida ka batay haye
Eh, nin kastana ilaahay wuu u diimay waa istaamogii waxa saa'ida ma haysta haye
qaraamihii baa saa'id noqday mhm islaanta hadday islaan jiilaankeeda mara ay qabta ay aragta saaka waxay leedahay eh, maradaasaan rabaa Eh, barada kuma dhahay saacid oo xanaaqsan bay ku soo gelaysaa
marada adiga lacag ma haysid markaas haye
haddaad tiraahdo bal bishantay ka dhammaanaysa mise wiigga dambe haddaad dhahda eh, waa kaa sidaad sheegaysa waa cirbad baa laisku mudi oo ilmihii baa laisku reebi oo yaa laygu badinin yaa laygu badanin haye ninkan marada maanta kuu gadi waayey aha
ninkan maarada maanta kuu gedi weeye kuu gadi waayo oo aad jeclaatay oo anta oo calmatay oo jeclaatay carruurta ka hor muu korsanayaa
carruurta goormuu korsanaa ninkan marada kuu gadi waayo haye
horta carruurtana aan- anigana ma koriya ayadana ma korisa ninkii abuurtay baa koriya aad yaa allah kafuur raxiimka taas u taallaa allaha kafuur raxiimka ayaa koriya mogaadi waxba ma korisid ilaah maa milyooniya ahaatid waa sax irsaaq horaan loo qori waayo waxaas hadday la kulmaan maxaa laakiin eh, isaaq marsalow eh, cirbadaha ama cirbadan family planning ee gabdhaha ugu ordaan markay shay yar ay dhacaan marka laisku qabto mise ninka markay fahm weyso maxayna wax u qarsadaan ayagoo wax soo bandhigi kara sheegi kara ay dhihi karaan reerka masruufka ma haysto ninkan halayga gar halayga garqaado ayagoo dhihi karta garsi maxaa ah ma laha maxaa cirbada ugu ordaa marka arbadda waxaa looga ordaa udur baa la raadsanaa udur adiga labadiinaba infection haye infectionka xaguu ka imaaday haa
infectionka haa waagii hore oo dhiiga degeneen islaan infection ay qabtaa lileeh oo ilmaha ku joogsaday lileeh maxaan u arki waayay hadda oo ilmaha naagaha ee, irbadintaa isku mudaan saddex sana dhiig ka qubanaay oona ilmo qaadaynin oo infection udur kansarka maxaa keena haa haye waxaasaa keena waxyaalo fara badan baan dhegaysta aniga laakiin isaaq marsalow soo ay xitaa gartooda ma ahan in ay ninka markay wax ka fahmi waayaan inay cirbad isku yara duraan oo wax yar ay yar kala fogeeyaan ha soo saas ma aha Ah, adi ogow waa dhacday waa yacni aan aragnay waa imogi waa sheekeen ma ee bay kula tashatay dee aniga dee saacaddan laga bilaaba sitaki watoto irbadaan isku mudaa irbadaaska duraadta riida may baantay sheegday shaleebiyata buugsate waa idin dhaawacdo ayaan inisdil ayadana maxay isu dhaawacday anigana iidil
oo adid maxay kugu dishay
dad ma noola dad ma noola
isaaq mursal Qosol ma- Isaaq- isaaq mursalow Ah, ah.
ayada la garaya maxaa adig kugu dishay marka maxay kugu dishay adigana infection baa ku soo gaaray dhakhtarka markaad u kalfacdo haa aad iyo aad infectionka wuxuu ka imaaday markan farastresinka ay idinku samaysay xaalidan gabadaan u deganeen oo maaragtay waxaas ma filinaynin haye
marka sidaasaa dhacday waa ku salaamay adigiyo intii kula almaajada dadkii degay sidaas
aad baa umahadsan tahay dab inkastoo meel dabeel aad joogto uu mahadsan yahay isaaq mursal idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal goordhow war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray tobankii barqanimaad maqli doontaan dhegeystayaal toban daqi- waa toddoba daqiiqa inoo soo hartay bal saaxiibada qaadka telefoonada kuwa ku jira ayagana doonayeen bal aragtida fikirkooda saaxiibka qaadka telefoonka soo dhow walaalan ku salaamaya magacaaga walaal iska gaab raadiyaha wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa tahay dhegeystaas waan ka gudbayaa saaxiibka kale qadka telefoonkaa siinaya iyo dhegeystaha kale isagana doonaya barnaamijkan uu ka qayb qaato saaxiibkan walaal soo dhow magacaaga waa tahay qadka isaguna uu ka baxay saaxiibkaasi waa raalli luqaan leeyahay soo beegso mar kale saaxiibada kale ayaan doonayaa aragtidooda fikirkooda saliimka ah, kuwa saxda ah kuwa markaas wax gurfeyn karo kuwa arrimaha qoyska ka hadli karo ayaan qaadka telefoonada siinaya si ay noogu kala dhigdhigaan oo u kala qaadaan dadkadanaba wax badan ay kaga fahdaan lagaga barto dhegeysta sidii hadda dhegeystay ee, saaq mursal iyo shiraar saaxiibka qaadka telefoonka soo dhowow
isaaq mursal waay mar labaad soo noqda lacagtaa iga goday leenka kale aan u bedeli ah leen kale iga soo wacday saaqow haye soo dhowow
Eh, is- waxaa waay ma garanaysaa Ah,
awkoomba wuxuu yidhi nin awkoomba la dhihi jiro fanaaniinta soomaaliya ka oo- tirsanay oo- aad iyo aad waa la aqaanaa haa wuxuu yidhi adduunya aabbaha kuu jiifiya adigana u imaado ku joogjoogsa yidhi aabbaha oo bilyooniya ha ahaaduu yidhi adigana imaado ku joogjoogsa mise ilaahay dariishad waxa kaasi mise gafuur gafuur ha kuu tuuro haye
markan horta wixii soo socda nimaan ka fekerin wixii markaas taagan yahay waxba kama qabanayin haye
bilcaanta hadda joogta ee kuwii hore maaha maqaarkoo lagu seexanay wixii soo socda ayagoonba suginay laad ku dhufinay nacidda dhammaada waryaa maanta waa saarantee ogow haye
wixii maqaarkoo lagu duldhalay boqol nig oo qurux badan oo wanaagsan oo ina hebel la dhahay ayay ku duldhalaysay naagta haddaa idooda u carartan waa lasoo garaaci jiro waa lasoo celin jiri hadda laakiin saas ma jirto markay cararto oo idooda tagta ku xuna gabadhayna dhibaaldii adigaaba lagu jaafaynaaba haye
marka waa ku salaamay intaas ka isaaq badan ma is- isaaqow isaaqow intaad ka bixin qadka telefoonka
ha may maqlaysaa ha hadda waxaa leeyahy qoysaskii ayagoo sanadu jooga mise labada wada soo jo- wa- labada sano wada joogee maskaxda ka daalay daalka halkuu ka imaaday
daalka waxaan jirin waay waa waxa maskax laga alifay hebel baa heestaas alifay ma maqlays aa waa waxan qof iska aliftay mawii daal waxa la dhaha ma jiraan ayagaa isku qufuleen oo iska dhaadhiciyeen fiiri eh, eh, yuusufow intaan ka been nin baa nin baa gabar laga soo doonay haye
gabadhii markuu ninka siiyey oo marada asagaa u gaday xoolo u siiyey wuxuu yidhi kaa islaantaada igala tag haye
markay dhahda maraa inuu ka daba tago ay joogsada waa joogsadeen na gabar aabow ii fur marada aad wadata maradii ay u furtay ninkeeda gadaashiisa ay martay waa dharaar toddoba saace
haa gabadhii buu reerka ku daray
gabadhii markii ninku ku daray oo ay guureen oo ay cidda ka baxeen oo ka daba tagaan ku dhahay waase waan ku fahmay ga- gabadhii markuu ka daba tegay wuxuu dhahay marada ii fur marada ii fur maradii ay u furtoo ninkeeda gadaashiisa ay ku qarisay oo xitaa isagoo markaasi jamaca la sameynin xitaa guri la tegin aabe aabaheed waa ninka saas waa sameeyay waan ku fahmay aada iyo aad gabadheeda gabadheeda caqligeedu fiirinayay ha- xagga odayga wiilka kale xagga ka martay
wiilkii aqa- oo ku sa- ku lagu daray bay gadaashiisa isku qarisoo maradii ay u furtay haye
maleelaa gabar saasay hadda
aada umaasanta isaaq warsame isaaq warsame idaacadda star f m soo dhow walaale alo star f m
alo mii maqlaysaa
calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu heesaa maxaamda ka war walaal raadiyaa iska gaabad oo mahadsan fadlan halow halow waa tahay fadlan halow halow ma soconayso raadiyaa iska gaabad oo mahadsan ugaas kadibna adoo si saafi ah ii soo wac ileen hadalka raadiyaha kugu dheer kadibna hadalku kugu soo laba noqonaya bal xigaa kale qadka telefoonka warkii intood si toos u aadi doonaa saaxiib soo dhowow magacaaga aad o aad waa maxamed ibraahim mujaasha xaalda ka war maxamed soo dhowow waan dhegeysanaya barnaamijka iyo doodda falaqeynta arrimaha qoyska haye maasha allah ni uu arrimaha yani qoyska waa muhiim magartay aada iyo aad waa tiir asaasi oo bulshada ka dhisan tahay mhm
marka niyo arrintan maxamuda zamankan qarniga yani anaga jiilka maxamuda insaanku aad u yaraaday haye
qarniga abayaasheena maxamuda inay aad u ficnaayo haye
dee hadda waa aragtaa malayna sanad ku horeeyo guriga xafarada iyo meesha yani maraayada hoosteeda xafarada la dhigayo iyo barkoonka iyo xafaradii aha marka guriga uu kusoo diray cidda aha halkaas waxay ku bedelaysaa saroobo ma garatay haye saroobada qufacay fiiqana gurigta iyo tii tii tii tii tii ma garatay waa tahay maxamed cafwan waan ka raaligelinaya dabcan meel buu eh, qayli ayuu ku sugan yahay waan ka raaligelinaya saaxiibkaasi eh, cafwan eh, dhegeystayaasha kale qaadka telefoonka siinaya wardhow warkii aad maqli doontaa muscab ismaaciil bal dhegeysta السلام عليكم يوسف بكر wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
magacana waa aabaha nabadda aabbaha soo dhowo laba daqiiqa haysata
labadaa daqiiqa waad ku dhaafaysaa idin marka koowaad wallaahi billah waa idinku farxe sida maarata arrimaha qoyska aad u kala dhigdhigaysiin sida aad bulshada ugu soo bandhigaysiin sida maaragtay waa wax loo baahan yahay oo bulshada ay u baahan tahay marka koowaad mhm
nin yahow waayadan dambe waxaan umalaynaa guurka wuxuu noqday wax lagu ciyaaray mhm
wixii maaragtay ilmaha ilmagaan yaradhiijana aqali aqaliya ma garanaysaa maaragtay ama meel lagu ciyaari jiro maaragtay marka roobka ugu dhaco intaad lugta dhoodo xaalida intaad geliso intii lagu dhaldeelo haddana lagaga dhaqaaqi jiray aha
wixii baad moodaa waayadan dambe guurkii inuu iska noqday haye
guurkii wuxuu noqday wax aan dhaqan ku salaysnayn haye
dhaqankii soomaalida ay lahayd oo isluubta wanaagsan lahaa kuma salaysno diinna kumaba salaysnaba mhm
waayadan dambe gabadhi iyo wiilka waa is arkaayeene ama tiktok iyo balaaye ama waxan baa la iska baranaye bes waa lambar baa iskala xiriiriye adigaan ku jecelahay waayo marka dambena haddana waa isla qaxweynaye meel baa isla fariisanaya abo waxay leedahay wiil baan jeclaaday wiilkaasaan rabaa maartin cidda imaade guurkaasaan rabaa maartinka inaad isku dartiin haye
guurkii hore soomaalidana waxay ahaan jirtay wax laga fiirsado aad iyo aad
diintanadana hadda waad arta wuu ku xilleeryahay guurka wax waa tahay ciyaar maaha, wax laakiin guurna ma aha.
waa tahay laakiin eh, hadda waxaa leedahay daalkan maskaxda laga daalayo guurka ayadoo sanad la joogo laba sana qof wada laba qof oo wada joogaan reerka daalka waxaa leedahay een, waa ka fiirsasha la-aantu waa ka fiirsashalaanta maxaa guurka looma fiirsaninbo waxan waan ku arko waan ku caashiqa we haddana lugtuu iigala taagan haye ma arkaynin waan ku guftay soo saareen haye
waayadan dambe mar dhaxda waxaa socota fariisaa ka dansade Wade- haye
marka wax aad dhegaysan karin oo aanan dhaqan aan u lahayn bay bulshadayda aad moodaa in dhallinyaradan dambe ay kusoo dareen Waa Waxaan tahay.
laga sayninba hadda baa soo- isku soo noqonayna adoo maasan waa sidoo waa sidoo noqonayna waxaan wada wax yar ma ahe waa tahay waa anaa ku soo wacaya ilaa idinkiis Ay- waa tahay gaarada dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxiibayaal sidaas iyo gabadii barnaamijkan dhegeysan soo gaarna markan iyo saaxiibayaal iyo ogolaad inaan soo qabto mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka waa blue ban waa mid aad qof waliba ama cid waliba ay awoodi karayso markaana aad ka helayso noocyada kala duwan dhegeystayaal dhegeysta blue ban waxa uu leeyahay ama leedahay faa'iidooyin fara badan marka aad cunnada markaasi ku darsanayso bluban waa maadooyin ama maadooyinka danka dhadhanka iyo weliba nafaqada aad ku darsan karto cunnooyinka noocyada kala tahay ee markaasi la cunayo u isticmaal inaad ku shubto cuntada la kariyey ama ku darsan karto sida boorishta cun- mishaarida dhegeystayaale ama uujida waxa u taqaano bariiska jabaatiga loo dabcan waa jabaatiga iyo sidoo kale sliceka mukatiga waxa u taqaana dhegeystayaal iyo sidoo kale wax walba bur ku saabsan ka hor intaadan shiilan wax walba ama u isticmaalin inaad sh- oo ku- aa ku- aa ku qabsato sida ukunta oo kale qudaarta la isku daray iyo dhammaan noocyo kala duwan cunooyinka macaan macaan ayay u yeelayaan ama u yeelayaa buluban si aad u samayso mandhaasi kackac hilibka saloolka sambuuska canjeerada waxa la midka waxaasoo dhan waxaa u adeegsan kartaa dhegeystayaal bluban bluban oo cun- dabcan wuxuu cuntada markaasi ka dhigayaa mid markaasi dhadhan fiican leh waxaanay u fiican tahay xa- xitaa caruurta dhegeystayaal xitaa haddii markaasi saliidda kaa dhamaato waxaad u faa'idaysanta mise kaga faa'iidaysan kartaa dukaanka kugu dhowaad ka heli kartaa dhegeystayaal oo cuntada ku darsan kartaa mise wax walba aad ku karsan kartaa waxaad ku heli kartaa dhegeysa 1 kg iyo sidoo kale 450 gram 250 gram iyo sidoo kale 100 gram dukaamada dalka oo dhan ayaad ka helaysaa waxaad soo iibsan kartaa oo isticmaali kartaa blue band xirmooyinka 1 k 15 gram iyo sidoo kale 30 gram oo aad u isticmaalayso inaad ku- eh, si kala duwan aad ugu isticmaali karto wax walibana kuu sahi- kuu sahli karto kuuna fududayn karto cunooyinka waxyaalaha aad karsanayso dhegeyste blue band waa mid aada u wanaagsan islamarkaana aad ku du- ay ku dugan yihiin maadooyinka maadooyin fara badan ee dhanka faa'iidada caafimaadka dhegeysta la qaba bluban waxaad ka- waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada waaweyn ee laga dukaamaysto iyo dukaamada yaryar ee adiga kugu dhow qof waliba uu iibsan karaa bluban ku raaxayso cunada dhadhan ha ku yeelato dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baraad dhegeysanaysaan dhegeystayaal dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka iyadoo saaka diiradda ku saarana kaga hadlaynay waa isdawrucleynta isdaw cararka dhegeystayaal qoysaska intoo badan markaasi ku badan baryahan waxaa laga hadlaya waa markaad ay gabadha ay ka daba cararayso nin rabin ama markuu arka nin ama markaad ah, dabcan markaad ah, ka daba cararayso gabar aan markaasi ku rabin waa xaaladda iyo hadda ah, dunida markaasi ka taagan dhegeysta waxaa la leeyahay waqtiyadii hore haweenku waxay ahaan jireen kuwa is- dabcan isqiim- ah, dabcan qiimahooda raggu ay ka- oga- oga daba caruri jireen laakiin waxaas dhan had waa lasoo dhaafay maalmahan waxaa la leeyahay arrimahu way isbedeleen maalmahan waxaa caadi noqotayba dumarka inay dabcan ceyrsadaan ragga xitaa marka ay caddaatay inuusan donaynaynin ama uu raadinaynin ama sidoo kale oo dan ama rajo u kale gabadha ogsoonow waxaa la raadinaya ama gabdhaha ee raaca- ee daba cararayaan waa kuwa reer kale ama reeraha leh dhegeystayaal ayaa laga hadlayaa maxaa keenay maxaa sababay hadday gabadha daba cararayso ninka soo hama haboon asagana inuu fahmo ama dareen galgaceel iyo muxaba iyo weliba wax walba oo gabadha ay mudan tahay mudnaanteedana uu ku siin karo inuu siiyo soo ma ahan maxaa diidaya maxay tahay sababtuu qofka u samaynayo sidaasi dhegeystayaal dhibaatadaasi iyo xaaladaasi mugdigaasi loo gelinaya dhegeystayaal maxay tahay niyajabka iyo daalka marka dabcan waa daalka iyo sidoo kale murugada aan loo baahnayn inta badan qoysaska ay oga taagan tahay oga jir gaalka daalka maxaa keena dhegeystayaal qoyska horaan daalka ma jiri jiray oo qofka in qofka kale uu ka daalo maskaxda ma aha mid jirka ma aha dhegeystayaal in qofka lugaha uu ka daalo gacmaha uu ka daalo mise hool ama shaqo fara badan uu qabto ma aha tan waxaa laga hadlayaa waa qofka waxaa leeyahy gabadha waxay ka daashay ama ku daashay ninka waa sheegitaankiisa daba orodkiisa iyo wax kabedelkiisa iyo xaaladda iyo waxaa ku sugan tahay iyo waxay laadahayba asna sidoo kale asagana waa nin daalan oo qawidha ayuuba ku daalay dhegeyste waa xaaladda dhegeysta maanta ay ku wada sugan yihiin reerarka maxaa keenay dhibaatadaasi xaaladaasina maxaa looga bixi karaa dhegeystayaal ma sidan ay dunida sii noqon doontaa ee qoyska markay imaato saaxiibka qadka telefoonka saaxiibka waan ka xumahay uu ka baxay xigaha kale asagana uu ka baxay saaxiibada soo beegsanaya kalaan siinaya star f m soo dhow walaal barqo wanaagsan aan ku salaamayaa wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa gaarano oo soo noqday gaarano soo dhowow haye
in badan baan ku salaamay marka koowaad shukran
waxaan u malaynaya guraanadkii baan taaganahay mhm
hadalna waxaa u malaynayaa dee waan maqlaaya raggi maaragta idinkayda haa maaragtay si maaragta isaaq mursad siyelo si u qaada dhigina waan dhegeysanaya mhm aniga aragtidayda gaaban baan ka dhiibanayaa mhm
iyo inta aan maaragtay kasoo gaaray mhm
maxaa yeele horta gabadha xaquuq badan bay diinta siisay way siisay
wax aad aan loo soo koobi karin waay weliba mhm
ayada hooyadiiba hadday noqoto adiga inay ka xaquuq weyn tahay oo oo markii yaa igu xaqnimo badan u yiri ninka maaragtay saxaabiga ah umuka umuka saddex jeer uu ku celiyey mhm
ma- wax la soo koobi kara miya mhm marka gabadha horta seer qalloocsan baa soomaalida waxay tahay ayaa laga abuuray mhm
annaga dadka waan toosinayna way jabaysaa mhm
marka wax walba dhexdhexaad inaa ku wadaa la rabaa mhm maamo waayada hadartayda hadda ka hore waxay kara ulaan ma arkaa dhabarkayga ku yaalaan mhm hebel hebel baa u dhigto weligayna ma sheegin bay tira weligayna ma sheegin ha
soomaalidana waxay tiraa ha haddaad gabadha aad gacantaada u barkiso mhm iyadan dhuxul bay ku barkisaa baa la yidhi haye
ama se gacandhi bay ku barkisaa baa la yidhi aad iyo aad
dumarka sidaasay maaragtay iyo dabeecadoodaba ay tahay aha
laakiin dumarka waa laba qeyb bay noqdeen laba qeyb Waa- noo kala qaad
labada qeyb oo ay noqdeen qeybta maanta anaga aan joogno waa qeybta sabin aqalkaan taagannahay haye
qeybtii horena waxaa waa qeybta anaga na dhaleen ah qeybtii hore waxaa ahayd qeyb maaragtay idab iyo isluub leh aha wanaag badan aha
ayaga oo maaragtay laga yaababa inayba diintaba ee u dhaadhicin ay haddana maaragtay dhaqan wanaagsan ahayn waa sax
dadna waxay ahayn damiir leh aha
dad waxay ahayn gurigii lafkeeda loo soo guursado garanahayn waxay maaragtay gurigan ay ka tahay inay marwadii guriga ay tahay inay tahay gabadh qaali eh inay tahay gabadha guriganaysa marwada ka eh oo madaxweynaha ka eh oo reerkan maamulayso oo hantidiisa iyo maamulkiisa tasarufkiisa kale inay tahay garanaysay aheyd ee dantii loo soo guursana garanayso garanaysay aheyd Haye.
Aniga bay lahayd- yay lahayd gabadha ayade ha
gabadha maanta joogtana wax hadda lagu tilmaami karo oo hadda ku taaban karo aha waa wax hadda aan laga sheekeyn karin bu haye
xeer gabdhaha maanta ma laha fikrad dheer ma laha haye
maxaa yeele gabdhihii hore xikmad bay lahayn baan ku dhihi karaabo haye
oo ragga qaar way xikaayadan jireen oo way xirxiri jireen oo waxay u dhihi jireen xirmaadeen ragga hadduu furo in maaragtay ay yihiin ay garanayaan ninkan ma caqil inuu yahay haye
Gab- gabadha maanta joogtana waad aragtee mobeelkaas bay ku dhex jirtaa mobeelkaas ninkay iska barteenna maanta shan beri kadib haddii guriga la dhiso bil ma dhismanayadana haye
guriga maxaa dubinayaa way mhm baan ku dhex daalaa leeyahay maxaa daalka keena way mhm gabadha hore jambari baa lagu bixin jiray iyo wadajir baa lagu bixin jiray gabadhana maanta iyaa isbixinaysaa Hmm.
gabadha markay is waxay le- ninkana haddii lagu darayna anigana waxay leedahay dee ay kuma jiri waxaad keebtiin haye
ninkii haddii gabadh dale wuxuu noqonay reer mas-uul mhm
gabadhiisii ninkay keento wuxuu leeyahay dhawanta gabadha kaa caraabi lahayd war gabadha ninkan ku dar laakiin gaar waa tahay wax badan ba- gaari wax badan baa ka dhabaajisay een, hablihii hore waa noo kala qaaday waxaa sheegtay kuwa dhibaatadooda iyo xaaladooda wixi ay ku jiraan inaysan sheeganaynin kuwana hadda inay sheeganayaan markaas soo dhibaatadii hadda in wax ay fahmeen wax ay garteen soo ma ahan oo wixi ay tabanayaan waxay sheeg inay soo gudbiyaan ay sheegtaan oo dhibkan baa lagu hayaa waxan baa lagu hayaa maxaa loogu didan yahay marka
dhegaysahaas aan ku aan ku sheegay ha war wanaagsan tahay su'aasha u weydiiso waana mid macaan waana mid maaragtay mar- aragti dheer leh haye gabdhihii hore waxay la sheeganayeen guriga ayay la- guriga ayay garanayeen wixii loo dhistay ay garanayeen laakiin ayaga waxay leeyihiin dadkii hore jaahilnimo u geysay oo
jaahilnimo uma geynin ha
jaahilnimo uma geyninna way ka caqli badnaayeen gabdhaha maanta jooga haye gabadhan waxay ogeed hantidan iyo reer gabdho iyadoo inay leedahay Haye.
Waxay sheegi karta- waxay sheegi kartaba inuu ahayn mhm
gabadha iyada way samrayso oo samar baana si ilaahay ku gaartay oo ragga eedisha ayaa magac iyo maaragtay maamuus ku lahaa umada soomaaliyeed mhm oo maaragtay waxay noqonaysaa gabadhu maaragtay alla ilaahay heblo ma taqaanaa waa raasweyn heblo ma taqaanaa waa sida ragga eedishana wakaa wada maaragtay nooca u yaalaan baa la dhihi jiray waa lagu fahamsani jiray ah gabadhan maanta markii la dhisana gornay cabaadi waa hasha geela cuna iyadana cabaadi baa layidhi gabadha maanta joogto iida ayaa dhibka guriga ku haysaa iida iyaana cabaadi iida iyaana la dhib baa liigu hayaa la wax kala haddana u muuqdaa ayad mascuuleysaa leedahay iidan baa wax walba o dhan waxa halaabsan ma aha in la- inay iida maaragtay waa in kuwa badan ayaga naftooda dhib lagu hayo kuwa dadkoodana ayaga ayaa dhib ku hayaan guriga laakiin gabdhihii unbaa hadda saaran tahay gaaridow bal wax yar dhanka bal wiilasha bal ayagana yara eeg
wiilasha maanta markaad fiiriso asaga ayag way saxan yihiin miya waa- waa waa rag saxan ma ma kuwa saxna way jiraan kuwa aan saxnayna way jiraan hadde gabdhihi ayaga saa hadda kuma ad bilaabin la soco ciilka cii- ma garana ciilka meesha ciilka meeshuu ka wada ma- meeshaad ka wada ma garan kara maanta gabdhahaad ku saaran tahay haye wa- waxaan u saaranayo waxaa weeye isbakabow socodkooda aragtay miya
wiilkiina la imaad la imaad haddana goormay dhidib baa liigu hayaa Waa ninkii yidhi miya een, waxaa hadalka ii keenaya socodkooda aad u arko u dhahay soo maahan marka ii wad wiilasha
wiilasha ah qaad way leeyihiin haye oo qaadkay leeyihiin waxaa weeye ayaga naftooda waxaa leeyihiin wiil intuu unka boodo ayuu talana ka boodaa haye
oo wax dabana wayna u fiirsanaynin baa jirtaa haye
wax loo samri lahaa baa laga yaaba inuu samri waayo mhm
oo oo oo kusimi wayso maaragtay inuu ninka aqoydiisa uu kala bixin inuu noqonin nin maaragtay oo aragti dheer leh oo waxaan gurigan in loo samro u baahan wax yar loogu dulqaadan waaya laga yaabaa ilaa waxaan waxaa waye marka horeba beendaan baa isku guursanaya marka horeba oo xoole iyo ugu baabiinay ha
guurkana siisaba dhaqanba laguma guursaninba wax dhaqan kuna salaysan ma ahayn wax ciyaar ku salaysan waa marka horeba gaaran diina kuma salaysne oo diina kuma salaysneen gaaranow saaxiib aad baad umahadsantay waan kaaga mahad celinaa sida quruxda badan aragtidaada fikirkaada aad uga dhibatay waad ku mahadsan tahay inkastoo Shukran.
aalay dhahda gabdhihii baad saaran tahay Ah, cafwan waa waa dib ha- dhadhanka waa laga dheensanaa gabdho badan baa hadda ku xanaaqsanoo qadka soo gelaya iska dhegayso aad baad umahadsan tahay waa- waa ku mahadsan tahay adigana waa kaaga shukran mahadcelinaya.
aad baad umahadsantay gaarane uu mahadsan yahay idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeysaa qadka telefoonka ugu dambansiinaya walaal soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga ii sheeg nimcoy soo dhowow gaarisa ka waran Nim- nimcoy telefoonka kusoo yaro dhowow afka ku dhawee haye
waan dhawaad waan ku salaamay shukran
ninka horta awaarkeena maanta anagu korka naga fuulo gowda bal bal as- bal asagana waxba bal waxna magaca sheegine bal adiga un wax un meel un daar adigana
ehe haye
horta maanta xaaladda waa iska adkaatay haye
xaaladana maanta adduunyada isaqabta iyo guri maanta la dhisay berri dumaayo marka horta xaaladda horta maanta in la dejiyay fiicnaanay waa sax
marba haddaad guri gasho oo reer yeelato oo ilmo dhasho inaan la isfurin in qabada faraha badan la yareeyo haye
haddii meesha furiin u imaado ilmihi ku baaba'ay waa sax
marka hooyo iyo aaba kala tagana dhibkooda maanta waa aragtay adduunka isjiid ilmo biila-aan abaad dhib waa iska jira dad badan oo hadda xaaladaha ku sugan way jiraan way tuuran yihiin hadda way ku dhegaysanayaan
aa way tuuran yihiin haye
gabadhi waa la fure laba cunug iibaa qaatay laba cunug ninkii baa qaatay aad iyo aad ilmihii isku dabeecad ma noqonayo isku bidci ma noqonayo walaalnimo hataa hadhow markay weynaa iskuguma soo dhawaani karaan haye
marka haddana waxaan soo jeedin lahaa inkastoo hadda wixii la sheegi lahayo wixii laga hadli lahaaba adiba horaana u dhamaysay aha
marka hadda waxaan dhihi lahaa un marka inay reerka la qaboojiyo oo la isku sambo aada iyo aad
noloshoosa mar lagu soo dhawaani oo wax walba oo laisku dhimiriyo aad baad umahadsan tahay dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambaansina kadibna cabdi- cabdishukri aad mikrofoonka si toosa dhegeysa lagu wareejinayaa soo dhawow haye wareemeen sabax weye imaam shabaax soo dhawow ku salaamaya waan daba
imaam shabaax qadkii baa ka go-ay malaha kaarkii baa cariiri ku ahaa saan filaya soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maama soo dhowow
wallaahi hortiisa maanta war cusub haasiine Ah,
horta abraawe inaan laba kalan kuu galaa iigal saakaba adeerkay galaad daadeen Ah,
horta daad hadda joogta aadaan yar hadda joogta ah, anaga dadkii hore aan ka yara dambaynaayo kheer allahna siiyahay aada iyo aad saxweyn wali hertay artifayle dooro qabtay tiri
yaa
artifayle dooro qabtay micnaha nin nin naag fiican micnaha nin nin fiican micnaha na- na- na- naag nin fiicanay qabtaa waa haa digaag digaaga nin fiican qabta haye
kuwa hadda daaya daadan hadda dadka waxaa waaye naagaha ayaka wadada ka leexinahay naagaha ayaan waxba eeblan saarin wax hadda jooga nimanka oo qaladka wada waa qalad waa ragga
waa ragga haye
gabar adi shalay le tol ka doonatay oo lagu siiyey oo qarash ku bixisay oo laba habeen ay kula badaan shaqaalo u raadin oo alaaladaada iyo kuweeda naag kala dhaqayso haa oo qaladka ayagaa leh dhankaasay qaladka marka hore ku lahay bariisa walaalow idinku filina naag kale idin karin ayadana halkaas eh, s- eh, lugahaas dul saaranaysaa
ani horta saddaxna gabarna waa qabaa wiilana waa qabaa iday leeyihin waa sax
waxaa la rabaa salaada markii la tukado dab inay ku gasho qurac ku kala tuurto adoo nadaamsan oo quracsan inaa magaaladaada dhinac ka raacdi haddana markaad soo noqonayso waddo saxa ku soo noqoto haa wadada ay ku hagaagto adaa wadhaa anigana waan soo quracnaa bal adigana qurac waa kuu soo qaada haye
naag ani shalay lee lagu siiyey adiga wadada ka leeheshay aha wadadaada lay kugu leexina marka kale waxay ku dhihi mawa dhaqaaqi karo haddee haddii waxaa lii jira maama maama Een, hadda dunida de way isbedeshay waxaa leeyahay hadde wixii een, romantic waxaa lihi baa imaado in gabdhihii kala gaceyl la geliyo marar qaar inuu cashe u keeno haddana teeda kale nafsigaan yaa ilmaha laga gudihaayaa wiil ani aan dhalaa waxaa si dhahay hooyo ma gabadan iyo maanta waa cuntii way karani wayse maxaa dhahay hal cunugna sooma qabtiin haa haye maxaad karsanaysiin maskiilada bariisa haye intaas badaa dib ku qabtiin maha idin qabana waay anigaba dusha idinku haynaan biyina daaminayno dharkiin dhaqayno cuntana tarinayna se waxaas hooyay waa qarnigaadi aan sadhahay ha haye
marka gabdhahan la yaab mala idinkaa qaloocin yahay waxaad yeelaysiin gabdhaha wadnaay leeyihin wadnadaa hadal mari Aad hadii oo- la marini waa shukran.
samirkaayna ma jiro kuwa hadda socda maacuuntaan hadda socoto waay allah noo wada hagaaji maacuunta hadda socotay maxaa ula jeedaa
maacuunta maantira bukeeriya hadda daasoo abashaa kushi way kala daadanayin Ah, birimihii suguntaay kala leeyihin birimadii way baxdaa suguntaa idin socotaa suguntadan idinkaa qaloocin yahay qaar aa idin rajeynaa shukran aad baa umahadsan tahay maama xaliimo way mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambaansinee barnaamijka imaam sabaxa soo Wa- waa soo laabatay soo dhawaa imaam shabaax
aad ciidaha ku ajaasi karaan iyago walle
aha bal qatay ku jira iyo bal wax yar aan ku yara fiiriye imisaa ku deeqaysaa
waa wixii ilaahay ii qoro um adiga saa kusoo dheego waa wixii kale tolka kale aan ugu qaylsanaya waran meeqaa lagugu leeyahay
waa two hundred baa ligu leeyahay warka wax sheego bal afkaad wax ka soo bixi bal
two hundred two hundred war wax intii yacni kugu filan bal sheega maanta aa saddex boqol waay adigoo ku ajaasi oo yacni tan labana waa lagaa qaadanaya boqolna waa ku yara hadlaysaa tan iyo berri barnaamijyada saas miya haddii ilaah yidhahdo haa
aye lambarka sheega zero seven
two four zero seven two four
zero one zero one
eighty nine zero three
waa zero seven two four zero one eight nine zero three haa aad iyo aad ku sugi lacagtaada aad baad umahadsantaha shukran waata idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaas ee qadka telefoonka u dambeeyey oad ku mahadsantihiin saaxib yaal sidaasi nabadgelyo Ah, shukran shakuuran dhammaantiin cabdishukri stuudiyo labaad dhegeysaal ku sugan wuxuu isagana xaadir diyaar u leeyahay barnaamijkii macalinka raadiyaha saaxib yalo oo arday fara badan ay aada ugu xiran yihiin dad fara badan wax ay ka kororsadeen kaga faa'iidaysteen dhegeysa barnaamijkan haddaba dhegeysa barnaamijka dhegta oo raarici soo qaado ee tirtirihii qalinkii iyo buuggii oo waxaad ku baranaysa dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin mawjada iska bedelin si wararkii barnaamijyada idaacadda star f m aysan inay seegin inaysan dhaafin saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo maalinta berito jimco ah ayaa balan inuu ah ilaahay idinkiis